Kitaabkii labaad ee Samu'eel. Samu'eelkii labaad cutubka koowaad. Dhimashadii Saa'ul dabadeed markii Daa'ud ka soo noqday layntii reer Camaaleq oo uu Daa'ud laba maalmood Siiqlag sii joogay ayaa xataa maalintii saddexaad nin ka yimid xeradii Saa'ul isagoo maryo jeexjeexan madaxana ciidu kaga taal oo markuu Daa'ud u yimid ayuu dhulka ku dhacay oo sujuuday. Markaasaa Daa'ud ku yidhi, xagee baad ka timid? Markaasuu isna wuxuu yidhi, waxaan ka soo baxsaday xeradii reer binu Israa'iil. Daa'udna wuxuu ku yidhi, waan ku baryaaye sidee baa wax u dhaceen? Bal ii sheeg. Oo isna wuxuu ugu jawaabay, dadkii dagaalkii way ka carareen oo dadkii badidiisiina way leedeen oo Saa'ul iyo wiilkiisii Yoonataanba waa dhinteen. Markaasaa Daa'ud wuxuu ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo u soo warramay, war sidee baad u ogaatay in Saa'ul iyo wiilkiisii Yoonataanba ay dhinteen? Markaasaa ninkii dhallinyarada ahaa oo u soo warramay wuxuu ku yidhi, markaan si lama filaan ah buur Gilbooca u soo gaaray waxaan arkay Saa'ul oo ku tiirsan warankiisii gaarifardoodkii iyo fardooleydiina aad bay u eryanayeen oo markuu gadaashiisa dhugtay ayuu i arkay oo ii yeedhay oo anna waxaan ugu jawaabay waa ikan markaasuu igu yidhi yaa tahay oo anna waxaan ugu jawaabay nin reer camaaleeq ah baan ahay oo isna wuxuu igu yidhi waan ku baryaaye bal ii soo ag joogso oo i dil waayo wareer baa i haya waayo weli naftii waa igu jirtaa saas aawadeed waan ag joogsaday oo waan dilay maxaa yeelay waan hubay markuu dhacay dabadeed inuusan noolaanayn oo markaasaan ka soo qaaday taajkii madaxa u saarna iyo dugaagaddii gacanta ugu jirtay waanan kuu keenay sayidkaygiiyo markaasaa daa'uud dharkiisii jeexjeexay oo raggii isaga la jiray oo dhammunaa saasoo kaley wada yeeleen wayna u baroorteen oo u ooyeen oo u soomeen ilaa fiidkii saa'uul iyo wiilkiisii yoonataan iyo dadkii rabbiga iyo reer binu israa'iil aawadood maxaa yeelay seef bay ku le'deen kolkaasaa daa'uud ku yidhi ninkii dhallinyarada ahaa oo u soo warramay xaggee baad ka timid isna wuxuu ugu jawaabay waxaan ahay nin qalaad wiilkiis oo reer camaaliq ah daa'uudna wuxuu ku yidhi isagii sidee baad uga cabsan weyday inaad gacantaada u qaaddo rabbiga kiisa subkan dabadeedna daa'uud wuxuu u yeedhay raggii dhallinyarada ahaa midkood oo ku yidhi u dhowow oo dil markaasuu dilay isna wuu dhintay daa'uudna wuxuu ku yidhi dhiiggaagu madaxaaga ha saarnaado waayo afkaagaa kugu marag furay oo waxaad tidhi rabbiga kiisa subkan ayaan dilay markaasaa daa'uud baroortan ugu baroortay saa'uul iyo wiilkiisii yonetaan oo wuxuu ku amray inay carruurta dalka yahuudaah baraan gabayga qaansada oo bal eeg kaasu wuxuu ku qoran yahay kitaabka yaashaar reer binu israa'iilow ammaantiinnii waxaa lagu dilay meelihiinna sarsare bal eega kuwa xoogga leh siday u dhaceen haddaba taas gaad ha ku sheeginna oo jidadka ashqeloonna ha ku caddaynina waaba intaasoo ay naagaha reer falastiin ku farxaane waaba intaasoo ay buuryoqabyada naagahoodu ku guulaystaane buuraha gilbacow dharab iyo roob midna yaan laydinku arkin beerihii qurbaanyadu ka bixi jireenna yaanay jirin waayo kuwii xoogga lahaa gaashaankoodii ayaa halkaas lagu tuuray xataa gaashaankii saa'uul oo ahaa sida mid aan saliid lagu subkin kuwii la laayay dhiiggoodii iyo kuwii xoogga lahaa xaydhoodii yoonataan qaansadiisii dib ugama ay soo noqon oo saa'uul seeftiisiina marnaan kuma ay soo noqon intay noolaayeen saa'uul iyo yoonataan waxay ahaayeen kuwo la jecel yahay oo macaan markay dhinteenna lama kala geyn gorgorrada way ka dheereeyeen libaaxyadana way ka xoog badnaayeen gaabdhaha reer binu israa'iilow saa'uul u ooya kii dhar cas sii raaxa leh idiin huwiyey oo dharkiinnana dahab ku sharraxay kuwii xoogga badnaa siday dagaalka ugu dhex dhaceen yoonataan waxaa lagu dilay meelihiinna sarsare anigu daraaddaa baan u dhibaatooday walaalkay yoonataanow adigu aad baa iigu macaanayd oo jacaylkaad ii qabtay wuxuu ahaa mid yaab leh oo xataa caashaqa naagaha dhaafaya bal eeg kuwii xoogga badnaa siday u dhaceen hubkii dagaalkuna siduu u hallaabay samuu'eelkii labaad cutubka labaad markaas dabadeed daa'uud baa rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi magaalooyinka dalka yahuuda middood ma u kacaa rabbiguna wuxuu ku yidhi haa u kac markaasaa daa'uud yidhi xagee baan u kacaa isna wuxuu yidhi xebroon tag saas daraaddeed daa'uud halkaasuu u kacay oo labadiisii naagoodna way raaceen kuwaas oo ahaa axinucam tii reer yasraceel iyo abigeyil oo u dhaxday nabaa'iilkii reer karmel oo raggiisii isaga la jirayna daa'uud wuu kaxaystay iyadoo nin waluba reerkiisii wato oo waxay degeen magaalooyinkii xebroon markaasaa dadkii dalka yuhuuda yimid oo halkaasay daa'uud ugu subkeen inuu ahaado boqor u taliya dalka yuhuuda waxaana daa'uud loo sheegay oo lagu yidhi kuwii saa'uul aasay waxay ahaayeen dadka reer yaabeesh gelicaad markaasaa daa'uud wargeeyayaal u diray dadkii reer yaabeesh gelicaad oo ku yidhi rabbigu ha idin barakeeyo waayo waad u roonaateen oo aasteen sayidkiinnii saa'uul ahaa haddaba rabbigu ha idiin roonaado oo runtana ha idin tuso oo anna waan idinka abaalgudi doonaa roonaantaas maxaa yeelay idinku waxaas baad samayseen haddaba gacmihiinnu ha xoogaysteen oo idinna xoog yeesha waayo sayidkiinnii saa'uul waa dhintay oo reer yahuudahna anigay ii subkeen inaan u ahaado boqor u taliya haddaba abneer oo ahaa inaneer oo saa'uul ciidankiisa sirkaal u ahaa ayaa soo kaxaystay lishboosheed oo ahaa ina saa'uul oo wuxuu u soo gudbiyey xagga maxanayim oo wuxuu boqor uga dhigay reer gelicaad iyo reer ashuur iyo yasraceel iyo reer efrayim iyo benyamin iyo reer binu israa'iil oo dhan oo lishboosheed oo ahaa ina saa'uul afartan sannadood buu jiray markii uu bilaabay inuu boqor u noqdo reer binu israa'iil oo wuxuuna boqor u ahaa laba sannadood laakiinse reer yahuudaah waxay raaceen daa'uud oo wakhtigii daa'uud xibroon boqorka ugu ahaa reer yahuudaah wuxuu ahaa toddoba sannadood iyo lix bilood markaasaa abneer oo ahaa inaneer iyo addoommadii lishboosheed ina saa'uul maxanayim ka soo baxeen oo waxay tageen gebicoon kolkaasaa yoo'aab oo ay seruyaah dhashay iyo addoommadii daa'uud soo baxeen oo waxay ku wada kulmeen balligii gebicoon agtiisa oo iyana qolo waxay balliga ka fadhiisatay dhinac qoladii kalena waxay balliga ka fadhiisteen dhinacii kale markaasaa abneer wuxuu yoo'aab ku yidhi waan ku baryaaye ragga dhallinyarada ahu ha kaceen oo horteenna ha ku cayaareen yoo'aabna wuxuu yidhi waa yahay ee ha kaceen markaasay kaceen oo tiro ku gudbeen oo waxay ahaayeen laba iyo toban reer benyamiin ah oo ka socda xaggii lishboosheed oo ahaa ina saa'uul iyo laba iyo toban ka socda addoommadii daa'uud oo mid waluba ninkiisii ayuu madaxa qabsaday oo seeftiisii ayuu dhinaca ka daray midkii uu haystay sidaasay dhammaantood u wada dhaceen saas aawadeed meeshaas oo gebicoon ku taal waxaa loo baxshay xilqaad hasuriim oo dagaalkiina aad buu u kululaaday maalintaas oo waxaa laga adkaaday abneer iyo raggii reer binu israa'iil waxaana ka reeyey addoommadii daa'uud oo saddexdii wiil ee ay saruyaha dhashay halkaas ayay wada joogeen kuwaasoo ahaa yoo'aab iyo abishey iyo casaaheel casaaheelna wuxuu u caga fududaa sida cawsha duurka markaasaa casaaheel wuxuu eryaday abneer oo intuu abneer eryanayayna uma uu leexan midig iyo bidix toona markaasaa abneer gadaashiisa dhugtay oo wuxuu yidhi war ma adigiibaa casaaheelow oo isna wuxuu ugu jawaabay haa waa anigii markaasaa abneer wuxuu ku yidhi war midigta ama bidixda u leexo oo ragga dhallinyarada ah midkood qabso oo ka soo qaado hubkiisa dagaalka laakiinse casaaheel wuu diiday inuu isaga ka leexdo markaasaa abneer haddana casaaheel ku yidhi war ha eryane gees iiga leexo maxaan dhulka kuugu dhufanayaa haddaba sidee baan wejiga u siin karayaa walaalka yoo'aab habase yeeshee wuu diiday inuu gees uga leexdo sidaas daraaddeed abneer waranka dabadiisii ayuu caloosha kaga dhuftay warankiina dib buu uga mudbaxay markaasuu halkaas ku dhacay oo isla meeshaasuu ku dhintay oo in alle intii soo gaaray meeshii casaaheel ku dhacay oo ku dhintay way wada istaageen laakiinse yoo'aab iyo abishey waxay eryadeen abneer oo qoraxdiina way dhacday markii ay yimaadeen buurtii aamaah oo ku hor taal giyax ee ku ag taal waddada cidlada gebicoon markaasaa reer benyamiin dhammaantood soo wada urureen oo abneer soo daba galeen oo waxay noqdeen guuto keliya markaasay buur isku dul taageen dabadeedna abneer wuxuu ku dhawaaqay yoo'aab oo ku yidhi war seeftu miyay weligeed baabbi'inaysaa ugu dambaystase inay qaraar noqonayso sowma ogid haddaba ilaa goormay noqonaysaa markaad dadka kala hadlayso inay ka haraan walaalahooda ay eryanayaan markaasaa yoo'aab wuxuu yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye haddaadan hadlin hubaal dadku subaxda waa iska tegi lahaa oo ninnaba walaalkiis ma eryadeen sidaas daraaddeed yoo'aab buunkii buu afuufay oo dadkii oo dhammu way wada istaageen oo mar dambe reer binu israa'iilna ma ay eryan kol kalena ma ay diririn oo abneer iyo raggiisiina habeenkii oo dhan ayay sii dhex guuraynayeen caraabah wayna ka gudbeen webi urdun oo bitroon oo dhanna way dhex mareen oo waxay yimaadeen maxaniyim oo yo'aabna wuu ka noqday eryadkii uu abneer eryanayey oo markuu dadkii oo dhan soo urursaday waxaa addoommadii daa'uud ka dhinaatay sagaal iyo toban nin iyo casaaheel laakiinse addoommadii daa'uud wax bay reer benyamiin iyo raggii abneer ka laayeen oo waxaa ka dhintay saddex boqol iyo lixdan nin markaasay casaaheel qaadeen oo ku aaseen qabrigii aabbihiis oo ku yiil baytlaxam oo yoo'aab iyo raggiisiina habeenkii oo dhan ayay guureeyeen oo waxaa waagu ugu baryey xebroon samu'eelkii labaad cutubka saddexaad haddaba waxaa jiray dagaal dheer oo dhex maray reer saa'uul iyo reer daa'uud oo daa'uudna waa sii xoog badnaanayey laakiinse reer saa'uul way sii xoog yaraanayeen oo daa'uudna wiilal baa ugu dhashay xebroon curadkiisu wuxuu ahaa abnoon oo waxaa dhashay axinocam tii reer yasraaciil wiilkiisii labaadna wuxuu ahaa kile'aab oo waxaa dhashay abigayil oo u dhaxday naabaal kii reer karmal kan saddexaadna wuxuu ahaa absaaloom oo waxaa dhashay macakaah oo ahayd boqorkii geshuur oo talmey ahaa gabadhiisii kan afaraadna wuxuu ahaa adooniyaah oo waxaa dhashay xaggiid kan shanaadna wuxuu ahaa shefaadyaah oo waxaa dhashay abitaal kan lixaadna wuxuu ahaa yitracaam oo waxaa dhashay ceglaa oo daa'uud u dhaxday intaasu waxay daa'uud ugu dhasheen xebroon intii ay reer saa'uul iyo reer daa'uud dagaalamayeen ayaa abneer aad ugu xoogaystay reerkii saa'uul haddaba saa'uul wuxuu lahaa naag addoon ah oo magaceedana la odhan jiray risfaah waxayna ahayd ina ayaah oo lishboosheed wuxuu abneer ku yidhi war maxaad ugu tagtay addoontii aabbahay markaasaa abneer aad ugu carooday erayadii lishboosheed oo wuxuu yidhi anigu ma waxaan ahay madax ey oo reer yahuudaah leeyihiin bal maanta raxmad baan tusayaa reerkii aabbaha saa'uul iyo walaalihiis iyo saaxiibbadiis oo adigana kuuma aan gacan gelin daa'uud oo weliba maanta waxaad iigu eedaynaysaa wax ku saabsan naagtan haddaba sidii rabbigu ugu dhaartay daa'uud ilaah saas iyo si ka sii badanba anoo abneer ah ha igu sameeyo haddaanan saas oo kale isaga ku samayn taasoo ah inaan boqortooyada ka wareejiyo reer saa'uul iyo inaan carshiga daa'uud u qotomiyo reer binu israa'iil iyo reer binu yahuudah iyo tan iyo daan iyo ilaa bi'ir shabec oo isna eray dambe wuu ugu jawaabi waayey abneer maxaa yeelay wuu ka cabsanayey markaasaa abneer wuxuu daa'uud u soo diray wargeeyayaal magaciisa ku hadlaya oo leh war dhulka yaa leh oo wuxuu kaloo ku yidhi heshiis ila dhigo anna gacan baan ku siinayaa inaan kuu soo wada jeediyo reer binu israa'iil oo dhan markaasuu yidhi waa hagaag heshiis baan kula dhiganayaa laakiinse wax baan kaa doonayaa taasuna waxa weeyaan markaad ii timaadid waa inaadan i hor imaan adoo marka hore miikaal oo ah ina saa'uul isoo hortaaga mooyaane oo daa'uudna wargeeyaal buu u diray lishboosheed oo ahaa ina saa'uul isagoo leh iikeen naagtaydii miikaal oo aan ku guursaday boqol buuriyo oo reer falastiin markaasaa lishboosheed rag u diray oo iyadii ka soo kaxeeyey ninkeedii kaasoo ahaa faltii'eel inalayish markaasaa ninkeedii soo raaciyadii isagoo ooyaya intuu socday oo dhan oo wuxuu iyadii daba socday tan iyo baxuuriim markaasaa abneer ku yidhi war orod oo iska noqo kolkaasuu iska noqday oo abneerna wuxuu la arrinsaday odayaashii reer binu israa'iil oo ku yidhi waa hore waxaad doonayseen in daa'uud boqor idiin noqdo haddaba haatan sidii yeela waayo rabbigu daa'uud buu ka hadlay oo yidhi addoonkayga daa'uud gacantiisa ayaan dadkayga reer binu israa'iil kaga badbaadin doonaa gacanta reer falastiin iyo gacanta cadaawayaashooda oo dhanba oo abneer wuxuu kaloo la hadlay reer benyamin oo weliba abneer wuxuu daa'uud ugu yimid xebroon si uu ugu sheego waxa la wanaagsan reer binu israa'iil oo dhan iyo reer benyamin oo dhanba saas aawadeed abneer wuxuu daa'uud ugu yimid xebroon labaatan nin baana la socday oo daa'uudna diyaafad ayuu abneer iyo raggii la socdayba u sameeyey markaasaa abneer daa'uud ku yidhi anigu waan kacayaa waanan tegayaa oo reer binu israa'iil oo dhanna waan kuu soo wada ururin doonaa boqorow sayidkaygiiyow inay axdi kula dhigtaan oo adna aad xukuntid in alla intii naftaadu doonayso markaasaa daa'uud abneer iska diray oo isna nabad buu ku tegey oo bal eeg daa'uud addoommadiisii iyo yoo'aabba waxay ka yimaadeen duulaan iyagoo dhac badan wada laakiinse abneer daa'uud lama joogin xibroon waayo wuu iska diray oo isna nabad buu ku tegey oo markii yoo'aab iyo ciidankii la jiray oo dhamma ay yimaadeen waxaa yoo'aab loo sheegay oo lagu yidhi waxaa boqorka u yimid abneer inaneer oo isna wuu iska diray markaasuu nabad ku tegey markaasaa yoo'aab boqorkii u yimid oo ku yidhi maxaad samaysay bal eeg abneer baa kuu yimid maxaad u dirtay oo uu u tegey abneer oo ah inaneer waad garanaysaa inuu kuugu yimid inuu ku qayaaneeyo iyo inuu ogaado bixiddaada iyo soo geliddaada iyo weliba inuu sii ogaado waxaad samaysid oo dhanba yoo'aabna markuu daa'uud ka soo baxay ayuu rag ka daba diray abneer oo waxay ka soo celiyeen ceelkii siraah laakiinse taas daa'uud ma ogayn oo markuu abneer ku soo noqday xebroon ayaa yoo'aab gees ula baxay oo iridda la dhex galay si uu ula faqo markaasuu caloosha ka dooxay si uu u dhinto maxaa yeelay dhiiggii walaalkiis casaaheel ayuu daadshay dabadeedna markuu daa'uud taas maqlay ayuu yidhi aniga iyo boqortooyadayda midna eed kuma lahayn rabbiga hortiisa xagga dhiigga abneer inaneer yoo'aab madaxiisa ha saarnaado iyo reerka aabbihiis oo reer yoo'aabna yaan laga waayin mid cudur dheecaan leh qaba iyo mid barras qaba iyo mid ulku tukubaya iyo mid seef lagu dilo ama mid cuntola sidaasay yoo'aab iyo walaalkiis abishey u dileen abneer maxaa yeelay wuxuu walaalkood casaaheel ku dilay dagaalkii gebicoon markaasaa daa'uud wuxuu ku yidhi yoo'aab iyo dadkii isaga la jira oo dhan dharkiinna jeexjeexa oo dhar joonyad ah guntada oo abneer hortiisa ku baroorta oo boqor daa'uudna wuxuu raacay naxashkii oo abneer waxaa lagu aasay xebroon boqorkiina codkiisii kor buu u qaaday oo qabrigii abneer ku dul ooyey oo dadkii oo dhammuna way wada ooyeen oo boqorkiina wuxuu u baroortay abneer oo yidhi miyay habboon tahay in abneer u dhinto sida nacas u dhinto oo kale gacmahaagu ma xirnayn cagahaaguna ma dabranayn sida nin ugu dhaco dad dembi leh hortooda ayaad u dhacday markaasaa dadkii oo dhammu mar kale u ooyey isagii markaasay dadkii oo dhammu yimaadeen oo damceen inay daa'uud wax cunsiiyaan intii ay maalinnimada ahayd laakiinse daa'uud wuu dhaartay oo yidhi ilaah taasoo kale ha igu sameeyo iyo weliba tu ka sii badan haddaan kibis dhadhansho iyo wax kale toona ilaa ay quraxdu dhacdo markaasaa dadkii oo dhan taas u fiirsadeen wayna la wanaagsanayd oo wax alla wixii boqorku sameeyey ayaa la wanaagsanaa dadkii oo dhan sidaasay dadkii oo dhan iyo reer binu israa'iil oo dhammu maalintaas u garteen inuusan boqorku doonaynin in abneer oo ahaa inaneer la dilo oo boqorkii wuxuu addoommadiisii ku yidhi war miyaydnaan ogayn maanta inuu reer binu israa'iil ku dhex dhintay amiir iyo nin weyn oo anigu maanta in kastoo lay boqray waan taagyanahay oo nimankan ee suuriyaah dhashay ayaa iga xoog badan kii shar sameeya rabbigu ha ugu abaalgudo sida sharkiisu yahay samu'eel kii labaad cutubka afaraad oo saa'uul wiilkiisii lishboosheed ahaa markuu maqlay in abneer xebroon ku dhintay ayaa gacmihiisii taag beeleen oo reer binu israa'iil oo dhammuna way naxeen oo saa'uul wiilkiisii lishbooshet ahaana wuxuu lahaa laba nin oo askartiisa saraakiil u ahaa mid magaciisu wuxuu ahaa bacanaah oo kan kale magaciisuna wuxuu ahaa reekaab oo waxayna ahaayeen ilmo rimoon kii reer bi'oorod oo waxayna ahaayeen reer binyamiin waayo bi'irood waxaa lagu tiriyey reer binyamiin oo reer bi'iroodna waxay u carareen xagga gitayiim oo halkaasay degganaayeen ilaa maantadan yoonataan ina saa'uul wuxuu lahaa wiil cuuryaan ah oo isagu shan jir buu ahaa markii war ku saabsan saa'uul iyo yoonataan yasraaciil laga keenay ee ay naagtii isaga dhowraysay kor u qaadatay oo carartay oo intay ku degdegaysay inay cararto ayuu ka dhacay oo markaasuu cuuryaan noqday oo magaciisuna wuxuu ahaa mefibosheed oo rimoonkii reer bi'irood wiilashiisii oo ahaa reekaab iyo bacanaah way tageen oo wakhti kulul ayay gurigii lishboosheed yimaadeen isagoo harkii nasanaya oo gurigay soo galeen sidii iyagoo sarreen qaadanaya markaasay caloosha ka dooxeen markaasaa reekeeb iyo walaalkiis bacanaah baxsadeen markay guriga soo galeen isagoo sariirta ku jiifa oo qolka la seexdo ku jira ayay garaaceen oo dileen oo madaxiina way ka gooyeen oo la tageen markaasay jidkii caraabaah habeenkii oo dhan sii guuraynayeen oo lishboosheed madaxiisii ayay daa'uud ugu keeneen xebroon oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen bal eeg madaxii lishboosheed ee uu dhalay saa'uul kii cadowgaaga ahaa oo doonayay inuu nafta kaa qaado haddaba sayidkaygiiyow boqorow rabbigu maanta waa kaaga aarguday saa'uul iyo farcankiisiiba markaasaa daa'uud ugu jawaabay reekaab iyo walaalkiis bacanaah oo ahaa ilmo rimoonkii reer bi'irood waxaan ku dhaartay nolosha rabbigii naftayda ka badbaadshay cariiri oo dhan markii mid ii soo sheegay inuu saa'uul dhintay isagoo u malaynaya inuu war wanaagsan ii sido waan qabtay oo siklaag baan ku dilay taasuna waxay ahayd abaalgudkii aan warkiisii ka siiyey haddaba idinkoo ah niman shar leh markaad disheen qof xaq ah oo sariirtii gurigiisa ku jiifa miyaanan in ka sii badan dhiiggiisii gacmihiinna weyddiinayn oo miyaanan dhulka idinka qaadayn markaasaa daa'uud amray raggiisii dhallinyarada ahaa wayna dileen iyagii oo waxay ka jareen gacmihii iyo cagihii oo ka soo lalmiyeen balliga xebroon ku yaal agtiisa laakiinse lishboosheed madaxiisii intay qaadeen ayay ku aaseen qabrigii abneer oo xebroon ku yiil samuu'eelkii labaad cutubka shanaad markaasaa qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay daa'ud ugu yimaadeen xebroon oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen annagu waxaannu nahay laftaada iyo jidhkaaga waagii hore oo saa'uul boqorka noo ahaa adiguu ahaa kii reer binu israa'iil debadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray oo rabbiguna wuxuu kugu yidhi adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer binu israa'iil oo amiir baanad u ahaan doontaa reer binu israa'iil sidaas aawadeed odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen xebroon oo boqor daa'uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay xebroon rabbiga hortiisa ooyana waxay daa'uud u boqreen inuu ahaado boqor reer binu israa'iil u taliya oo daa'uudna soddon sannadood buu jiray markuu bilaabay inuu boqor noqdo oo wuxuuna boqor ahaa afartan sannadood oo reer yahuudaana wuxuu xebroon ugu talinayey toddoba sannadood iyo lix bilood oo reer israa'iil oo dhan iyo reer yahuudaana wuxuu yerusalem ugu telinayey saddex iyo soddon sannadood oo boqorkii iyo raggiisiiba waxay tageen yerusalem inay ku duulaan reer yebuus oo ahaa dadkii dalka degganaa kuwaasoo la hadlay daa'uud oo ku yidhi adoo kuwa indhaha la iyo cuuryaannada qaada mooyaane halkan imaan maysid waayo waxay u maleeyeen inuusan daa'uud halkaas imaan karin habase yeeshee daa'uud waa qabsaday qalcaddii siyoon oo taasuna waa magaaladii daa'uud markaasaa daa'uud maalintaas wuxuu yidhi ku alle kii reer yebuus laayaa ha tago meesha biyomareenka ah oo ha ku laayo cuuryaannada iyo indhoolayaasha oo necab daa'uud naftiisa sidaas daraaddeed waxay leeyihiin indhoolayaasha iyo cuuryaannadu yaanay guriga soo gelin oo daa'uudna qalcaddii ayuu degay wuxuu u bixiyey magaaladii daa'uud oo daa'uudna wuxuu dhisay hareeraheedii iyo tan iyo milo ilaa gudaha oo daa'uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay waayo waxaa isaga la jiray rabbiga ah ilaaha ciidamada markaasaa xiiraam oo ahaa boqorkii tuuros ayaa daa'uud wargeeyayaal u soo diray iyo geedo keder la yidhaahdo iyo nijaarro iyo wastaadyo oo iyana guri bay daa'uud u dhiseen oo daa'uudna wuxuu ogaaday in rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu israa'iil iyo inuu boqortooyadiisa u sarraysiiyey dadkiisa reer binu israa'iil aawadood oo daa'uudna weliba yerusalem ayuu ka guursaday addoommo iyo naago kale markuu xebroon ka yimid dabadeed oo weliba waxaa daa'uud u dhashay wiilal iyo gabdho oo kuwaanuna waa kuwii isaga yerusalem ugu dhashay magacyadoodii shamuuca iyo shoobaab iyo naataan iyo sulaymaan iyo yibxaar iyo elishuuca iyo neefeg iyo yaafica iyo alishaamaac iyo ilyadac iyo alifeled oo reer falastiinna markay maqleen in daa'uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer binu israa'iil ayay reer falastiin oo dhammu u soo baxeen inay daa'uud doondoonaan oo daa'uudna taas wuu maqlay markaasuu dhufayskii hoos ugu dhaadhacay haddaba reer falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii rafaa'iim markaasaa daa'uud rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi miyaan reer falastiin ku kacaa miyaad ii soo gacan gelinaysaa markaasaa rabbigu wuxuu daa'uud ku yidhi haa ku kac waayo hubaal reer falastiin waan kuu soo gacan gelinayaa markaasaa daa'uud yimid bacal ferasiim oo halkaasaa daa'uud iyagii ku laayey oo yidhi rabbigu cadaawayaashaydii ayuu hortayda degdeg ugu qabtay sida biyaha butaacayaa u degdegaan oo kale sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey bacal faraasiim iyana halkaasay sanamyadoodii kaga tageen waxaana qaaday daa'uud iyo raggiisii haddana reer falastiin mar kale soo kaceen oo dooxadii refaa'iim ku firdheen oo daa'uudna markuu rabbiga wax weyddiiyey ayaa rabbigu ku yidhi waa inaadan ku kicin laakiinse xagga dambe ka mar oo waxaad ku weerartaa meel ka soo hor jeedda geedaha bukaa la yidhaahdo oo markaad sanqadha askarta socodkeeda ka maqashid geedaha bukaa dushooda kolkaas waa inaad dhaqsataa waayo rabbigu waa kaaga hor baxay inuu ciidanka reer falastiin laayo oo daa'uudna sidii buu yeelay sidii rabbigu ku amray oo wuxuu reer falastiin ku leynayay ilaa gebac iyo tan iyo geesar samu'eelkii labaad cutubka lixaad markaasaa daa'uud haddana soo ururiyey raggii reer binu israa'iil oo la doortay oo dhan waxayna ahaayeen soddon kun dabadeedna daa'uud baa kacay oo la tegey dadkii isaga la jiray ee ka yimid bacalle yahuuda ah oo dhan inay xaggaas ka soo qaadaan sanduuqii ilaah kaasoo lagu magacaabo magaca waxa weeye magaca rabbiga ciidanka ee dhex fadhiya karebiimta oo sanduuqii ilaah gaari cusub bay saareen iyagoo ka soo bixiyey gurigii abinaadaab oo buurta ku yiil markaasaa gaarigii cusbaa waxaa waday abinaadaab wiilashiisii oo ahaa cuusaah iyo axiyo oo sidaasay uga soo bixiyeen gurigii abinaadaab oo buurta ku yiil iyagoo wada sanduuqii ilaah oo axiyo ayaa sanduuqii hor maray daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammuna rabbiga hortiisay ku cayaareen iyagoo haysta cayn kasta oo alaabta muusikada ah oo ah qori beroosh la yidhaahdo oo alaabtaasu waxay ahaayeen kataarado iyo shareerado iyo dafaf iyo shugux shugux iyo suxuun laysku garaaco oo markay yimaadeen meeshii haruurka lagu tumi jiray oo naakoon ayaa cuusaah gacanta ku fidiyey sanduuqii ilaah wuuna qabtay maxaa yeelay dibidii siday ayaa turunturootay markaasaa rabbigu aad ugu carooday cuusaah oo ilaahna halkaasuu ku delay qaladkiisii aawadiis oo sanduuqii ilaah agtiisa ayuu ku dhintay oo daa'uudna taas buu ka xumaaday maxaa yeelay rabbigu degdeg buu u qabtay cuusaah oo meeshaas magaceediina wuxuu u bixiyey feres cuusaah oo ilaa maantadana waa la yidhaahdaa oo daa'uudna rabbiga wuu ka baqay maalintaas oo wuxuu is yidhi sanduuqa rabbigu sidee buu iigu imaanayaa sidaas daraaddeed daa'uud wuu diiday inuu wado sanduuqii rabbiga oo uu u geeyo magaaladii daa'uud laakiinse daa'uud sanduuqii buu gees uga leexshay gurigii coobeed ee doom kii reer gaad oo saddex bilood ayaa sanduuqii rabbigu gurigii coobeed ee doom yiil oo rabbiguna wuu barakeeyey coobeed edoom iyo reerkiisii oo dhanba markaasaa daa'uud loo soo sheegay oo lagu yidhi rabbigu waa barakeeyey coobeed edoom reerkiisii iyo wixii uu lahaa oo dhan taasuna waa sanduuqa ilaah aawadiis markaasaa daa'uud tegey oo sanduuqii ilaah ka soo qaaday gurigii cobbeed edoom oo farax ku soo geliyey magaaladii daa'uud oo markii kuwii sanduuqa rabbiga siday ay lix tallaabo socdeen wuxuu allabari u qalay dibi iyo neef kale oo shilis oo daa'uudna rabbiga hortiisuu xooggiisii oo dhan ugu cayaaray wuxuuna guntanaa eefood dhar wanaagsan laga sameeyey sidaasay daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu u soo qaadeen sanduuqii rabbiga iyagoo qaylinaya oo buunna ka dhawaajinaya oo markuu sanduuqii rabbigu soo galay magaaladii daa'uud ayaa miikaal oo ahayd ina saa'uul dariishadda wax ka fiidhisay oo waxay aragtay boqor daa'uud oo boodboodaya oo rabbiga hortiisa ku cayaaraya markaasay quursatay sanduuqii rabbigana gudahay soo geliyeen oo meeshiisii bay dhigeen taasoo ahayd teendhadii daa'uud u dhisay bartankeeda kolkaasaa daa'uud rabbiga hortiisa ku bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo daa'uudna marka uu dhammeeyey qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinada ee uu bixinayey ayuu dadkii ugu duceeyey magicii rabbiga ciidammada markaasuu wuxuu dadkii oo dhan iyo xataa dadkii badnaa oo reer binu israa'iil oo dhan rag iyo dumarba mid kasta siiyey xabbad kibis ah iyo cad hilib ah iyo fud sabiib ah markaasaa dadkii oo dhan mid waluba gurigiisii tegey markaasaa daa'uud u noqday inuu reerkiisii u duceeyo oo miikaal oo ahayd ina saa'uul ayaa u soo baxday inay daa'uud ka hor timaaddo oo waxay ku tidhi boqorka reer binu israa'iil qurux badnaa maanta kaasoo maanta isku hor qaawiyey gabdhihii addoommadiisa sida waxmatarayaasha midkood isugu qaawiyo oo kale markaasaa daa'uud miikaal ku yidhi waxay ahayd rabbiga hortiisa kii iga doortay aabbaha iyo reerkiisii oo dhan oo iga dhigay amiir u taliya dadka rabbiga kuwaas oo ah reer binu israa'iil oo sidaas daraaddeed ayaan rabbiga hortiisa ugu cayaarayaa oo weliba intaas waan ka sii liidanayaa oo waan isla xumaanayaa laakiinse gabdhihii aad ka hadashay xaggooda derajaan ka lahaan doonaa oo miikaal oo ahayd ina saa'uulna ilaa maalintii ay dhimatay ilmo ma dhalin samu'eelkii labaad cutubka toddobaad oo waxay noqotay markii boqorkii gurigiisii degey oo uu rabbigu nasasho ka siiyey cadaawayaashiisii ku wareegsanaa oo dhan in boqorkii nebi naataan ku yidhi bal eeg haatan anigu waxaan degganahay guri qori kadar ah laga sameeyey laakiinse sanduuqii ilaah wuxuu dhex yaal daahyo markaasaa naataan wuxuu boqorkii ku yidhi tag oo wax alla wixii qalbigaaga ku jira samee waayo rabbiga ayaa kula jira oo isla habeenkaas rabbiga ereygiisii baa naataan u yimid oo ku yidhi tag oo waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu ku leeyahay war guri aan dego ma ii dhisaysaa waayo guri ma degin ilaa maalintii aan reer binu israa'iil ka soo bixiyey dalkii masar iyo tan iyo maantadan laakiinse waxaan ku dhex socday teendho iyo taambuug oo meel kasta oo aan kula socday reer binu israa'iil oo dhan qabiilooyinka reer binu israa'iil oo aan ku amray inay quudiyaan dadkayga reer binu israa'iil ma midkood baan eray kula hadlay oo miyaan ku idhi war maxaad iigu dhisi weydeen guri kadar ah haddaba waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anaa kaa soo kaxeeyey xeradii idaha iyo idihii aad raacaysay inaad ahaatid amiir u taliya dadkayga reer binu israa'iil waanan kula jiray meel kastoo aad tagtayba oo cadaawayaashaadii oo dhanna hortaadaan ka baabi'iyey oo waxaan kuu bixin doonaa magac weyn oo la mid ah magacyada kuwa waaweyn oo dhulka jooga oo dadkayga reer binu israa'iilna meel baan u dooran doonaa oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayan mar dambe dhaqdhaqaaqin ama aayan ilmaha sharku mar dambe dhibin sidii markii hore iyo tan iyo maalintii aan xaakinno ku amray inay dadkayga reer binu israa'iil u taliyaan oo adiga waan kaa nasin doonaa cadaawayaashaada oo dhan oo weliba rabbigu wuxuu kuu sheegayaa inuu reer kuu yeeli doono oo markii cimrigaagu dhammaado oo aad la seexato awoowayaasha farcankaaga kaa dambeeyaa oo kaa soo bixi doona ayaan sara kicin doonaa oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa oo isna guri buu magacayga u dhisi doonaa oo xoog baan u yeeli doonaa carshiga boqortooyadiisa weligiis oo anigu aab baan u ahaan doonaa isna wiil buu ii ahaan doonaa oo hadduu dembi galona waxaan ku edbin doonaa usha dadka iyo garaacidda bini'aadmiga laakiinse naxariistaydu ka dhammaan mayso isaga sidii aan saa'uul uga dhammeeyey oo kale kaasoo ahaa kii aan hortaa fogeeyey oo reerkaaga iyo boqortooyadaadaba waxaa laga dhigi doonaa kuwo weligood hortaada ku raaga oo carshigaaguna weligiis wuu dhisnaan doonaa haddaba siday ereyadaas oo dhan iyo tusniintaas oo dham ahaayeen ayaa naataan kula hadlay daa'uud markaasaa boqor daa'uud gudaha galay oo rabbiga hor fadhiistay oo wuxuu yidhi sayidow rabbow bal yaan ahay reerkayguna waa maxay oo aad halkan ii soo gaarsiisay oo weliba waxaannu hortaada wuu ku yaraa sayidow rabbow laakiinse waxaad kaloo ka sii hadashay reerkaygu wuxuu wakhti dheer noqon doono oo sayidow rabbow taasu macaadada dadka sayidow rabbow bal maxaan kaloo kugu odhan karaa waayo waad i garanaysaa anoo addoonkaaga ah rabbow ilaahow ereygaaga aawadiis iyo qalbigaagu siduu yahay ayaad waxyaalahan waaweyn oo dhan u samaysay inaad i ogeysiisid anoo addoonkaaga ah haddaba rabbow ilaahow waad weyn tahay waayo mid kula mid ahu ma jiro oo adiga mooyaane ilaah kale ma jiro siday ahaayeen kulli wixii aannu dhagahayaga ku maqalnay oo dhammu bal quruuntee baa dunida joogta oo la mid ah dadkaaga reer binu israa'iil kuwaasoo adiga qudhaadu aad soo furatay inay dadkuu ahaadaan iyo inaad magac isu yeesho oo aad waxyaalo waaweyn isu samayso iyo inaad dalkaaga aawadiis waxyaalo cabsi leh ugu samayso dadkaaga hortiisa kuwaasoo aad ka soo furatay dalkii masar iyo quruumaha iyo ilaahyadooda oo waxaad dhisatay dadkaagii reer binu israa'iil inay dadku ahaadaan weligood oo ilaahood baad noqotay rabbiyow haddaba rabbow ilaahow ereygii aad ku hadashay oo igu saabsanaa anoo addoonkaaga ah oo ku saabsanaa reerkayga weligaa adkee oo sidaad ugu hadashay yeel oo magacaaguna ha weynaado weligiis hana la yidhaahdo rabbiga ciidammadu waa ilaaha u taliya reer binu israa'iil oo anuu addoonkaaga daa'uud ah reerkayguna wuu ku dhismi doonaa hortaada waayo rabbiga ciidamadow ilaaha reer binu israa'iilow anoo addoonkaaga ah waxbaad ii muujisay oo waxaad igu tidhi reer baan kuu dhisi doonaa sidaas daraaddeed waan ku dhiiranahay inaan baryadan ku baryo haddaba sayidow rabbow waxaad tahay ilaah oo ereyadaaduna waa run oo waxaan wanaagsanna waad ii ballanqaadday anoo addoonkaaga ah haddaba sayidow rabbow waan ku baryaaye anoo addoonkaaga ah barakee reerkayga inuu weligiisba hortaada ku sii raago waayo adigaa taas ku hadlay oo reerkayguna weligiis ha barakaysnaado samuu'eelkii labaad cutubka siddeedaad oo taas dabadeed ayaa daa'uud reer falastiin laayey oo jebiyey oo daa'uudna wuxuu gacantii reer falastiin ka qaaday magaalada la yidhaahdo mateeg amaah oo wuxuu kaloo laayay reer mo'aab oo intuu dhulka jiifiyey ayuu xarig ku qiyaasay oo markaasuu laba xarig wuxuu u qiyaasay in la dilo xarig buuxana wuu la haray iyagoo nool oo reer mo'aabna addoommay daa'uud u noqdeen oo baad bay u keeneen daa'uudna wuxuu kaloo dilay boqorkii soobaax oo ahaa haddaad ceesar ina rexoob intuu ku socday inuu dawladnimadiisii ku soo ceshado webiga agtiisa oo daa'uud wuxuu isagii ka qabsaday kun iyo toddoba boqol oo afar dooley ah iyo labaatan kun oo nin oo lug ah oo daa'uudna wuxuu boqno jaray fardihii gaariyada waday oo dhan laakiinse iyagii boqol gaari faras buu uga reebay oo reer suuriyihii dimashakna markay u yimaadeen inay u hiiliyaan boqorkii soobaah oo ahaa hadaadceesar daa'uud wuxuu reer suuriya ka laayey laba iyo labaatan kun oo nin daa'uudna wuxuu reer dimashaq oo suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed oo reer suuriyana daa'uud bay addoommo u noqdeen oo baad bay u keeneen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba markaasaa daa'uud soo qaaday gaashaamadii dahabka ahaa oo ay wateen addoommadii hadaadceesar wuxuuna keenay yeruusaleem oo magaalooyinkii hadaadceesar oo ahaa beetax iyo beratoy boqor daa'uud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad iyo aad u badan oo tocii oo ahaa boqorkii xamaad markuu maqlay in daa'uud laayay ciidankii hadaadceesar oo dhan ayaa towcii wiilkiisii yooraam u soo diray inuu soo salaamo boqor daa'uud oo uu u soo duceeyo maxaa yeelay wuxuu la diriiray oo dilay hadaadceesar waayo hadaadceesar wuxuu la diriri jiray towcii oo yooraamna wuxuu keenay weelal lacag ah iyo weelal dahab ah iyo weelal naxaas ah oo kuwaasna boqor daa'uud wuxuu quduus uga dhigay rabbiga oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu quduuska kaga dhigay oo uu ka soo dhacay quruumihii uu jebiyey oo dhan kuwaas oo ahaa reer suuriya iyo reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer falastiin iyo reer camaalekh iyo dhicii uu boqorkii soobaah oo ahaa hadaadceesar inan roxeeb ka helay oo daa'uudna magac buu isu yeelay markuu ka soo noqday layntii uu reer suuriya dooxadii cusbada kaga laayay siddeed iyo tobanka kun oo nin oo wuxuu eedom dhex dhigay rugo askareed oo eedom oo dhanna wuxuu dhex dhigay rugo askareed oo reer eedom oo dhammuna daa'uud bay addoommo u noqdeen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba oo daa'uudna reer binu israa'iil oo dhan buu u teliyey oo daa'uud wuxuu dadkiisii oo dhan ugu gar qaybshay xukun iyo caddaalad oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray yoo'aab oo ay saruyaah dhashay oo taariikhdana waxaa qori jiray yehooshafaat ina axiluud oo wadaaddadana waxaa ahaa saadoq ina axituub iyo aximelek ina abyataar oo sareeyaahna wuxuu ahaa karaani beneeyaah ina yaxooyaadaacna wuxuu u teliyey reer karetiim iyo reer faleeti oo daa'uud wiilashiisuna waxay ahaayeen wasiiro saamueelkii labaad cutubka sagaalaad markaasaa daa'uud yidhi war reerkii saa'uul wax ka hadhay ma jiraan aan yoonataan aawadiis ugu roonaadee reerkii saa'uulna waxaa halkaas ka joogay addoon magaciisa la yidhaahdo siibaa oo isagii bay daa'uud ugu yeedheen boqorkiina wuxuu ku yidhi masiibaad baad tahay oo isna ku yidhi haa waan ahay anoo addoonkaaga ah markaasaa boqorkii yidhi miyaan reerkii saa'uul wax ka hadhin aan ilaah aawadiis ugu roonaadee siibaana wuxuu boqorkii ku yidhi waxaa ka hadhay wiil yonataan dhalay oo cuuryaan ah kolkaasaa boqorkii isagii ku yidhi xaggee buu joogaa siibaana wuxuu boqorkii ku yidhi wuxuu joogaa guriga maakiir oo ah ina camii'eel ee deggan loodibaar markaasaa boqor daa'uud u cid diray oo ka soo kaxeeyey gurigii maakiir oo ahaa ina camii'eel oo ku yiil lodebaar dabadeedna waxaa daa'uud u yimid mefiboshet oo ahaa ina yonatan ina saa'uul oo intuu wejiga u dhacay ayuu u sujuuday kolkaasaa daa'uud yidhi war mefiboshedow oo isna wuxuu ugu jawaabay way kan anoo addoonkaaga ah markaasaa daa'uud isagii ku yidhi ha cabsan waayo xaqiiqa waxaan kuugu roonaan doonaa aabbaha yonataan aawadiis oo weliba waxaan kugu celin doonaa dhulkii awowga saa'uul oo dhan oo miiskaygana had iyo goor waxbaad ka cuni doontaa oo isna intuu u sujuuday ayuu ku yidhi bal maxaad igu aragtay anigoo u eg eey dhintay anoo addoonkaaga ahna maxaan ahay markaasaa boqorkii wuxuu u yeedhay siiba oo ahaa saa'uul midiidinkiisii oo wuxuu ku yidhi kulli wixii saa'uul lahaa iyo wax alla wixii reerkiisu lahaa oo dhan waxaan siiyey wiilkii sayidkaaga haddaba waa inaad dhulka u fashaan isaga adiga iyo wiilashaada iyo addoommadaadaduba oo midhahana waa inaad gudaha soo gelisaa si uu sayidkaaga wiilkiisu u helo wax uu cuno laakiinse sayidkaaga wiilkiisa mefiboshet ahu mar kasta wax buu ka cuni doonaa miiskayga haddaba siibaa wuxuu lahaa shan iyo toban wiil iyo labaatan addoon markaasaa siibaa wuxuu boqorkii ku yidhi wax alla wixii adoo ah boqorka sayidkayga aad igu amarto anoo addoonkaaga ah ayaan u yeelayaa oo boqorkiina wuxuu yidhi mefiboshet wuxuu wax ka cuni doonaa miiskayga sidii mid boqorka wiilashiisa ka mid ah oo mefiboshetna wuxuu lahaa wiil yar oo magiciisuna wuxuu ahaa miikaa intii siibaa gurigiisa joogtay oo dhammu addoommay mefiboshet u ahaayeen mefiboshetna wuxuu degganaa yeruusalaam waayo wuxuu had iyo goor wax ka cuni jiray miiskii boqorka oo labada cagoodna curyaan buu ka ahaa samu'eelkii labaad cutubka tobanaad taas dabadeedna boqorkii reer camoon ayaa dhintay meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xanuun ahaa markaasaa daa'uud yidhi anigu xanuun ina naxaash waxaan ugu roonaan doonaa sidii aabbihiis iigu roonaaday oo kale sidaas daraaddeed daa'uud wuxuu u diray addoommadiisii inay ka soo tacsiyeeyaan aabbihiis oo addoommadii daa'uudna waxay yimaadeen dalkii reer camoon laakiinse amiiradii reer camoon waxay ku yidhaahdeen sayidkoodii xanuun ma waxaad u malaynaysaa in daa'uud aabbaha cisaynayo oo uu sidaas daraaddeed kugu soo diray kuwa tacsiyadda wada daa'uud sow uma soo dirin addoommadiisii inay magaalada baaraan oo ay soo basaasaan oo ay dabadeedna afgembiyaan sidaas daraaddeed xanuun wuxuu qabsaday daa'uud addoommadiisii oo intuu garkoodii bar ka xiidray ayuu dharkoodiina dhexda ka kala gooyey xataa ilaa dabada markaasuu iska eryey oo taas markii daa'uud loo soo sheegay wuxuu iyagii u diray dadka hortaga waayo nimankii aad bay u ceeboobeen boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi yaraxoo iska jooga ilaa garku idiin soo baxo dabadeedna soo noqda oo reer camoonna markay ogaadeen inay daa'uud isnacsiiyeen ayay u ciddireen oo ka soo kiraysteen reer suuryihii beytraxoob degganaa iyo reer suuryihii soobaah degganaa labaatan kun oo nin oo lug ah iyo boqorkii macakaah oo isna wata kun nin iyo raggii reer toob oo iyana ahaa laba iyo toban kun oo nin oo daa'uudna markuu taas maqlay ayuu diray yoo'aab iyo ciidankii raggii xoogga lahaa oo dhan oo reer camoonna way soo baxeen oo waxay dagaal isugu soo diyaariyeen iridda horteeda oo reer suuryihii soobaah ka yimid iyo kuwii reexoob ka yimid iyo raggii reer toob iyo reer macaakaahna duurkay keli ahaantood joogeen haddaba yoo'aab markuu arkay in dagaal looga soo kacshay hore iyo dibba ayuu raggii reer binu israa'iil ka xushay kuwii xuladka ahaa oo dhan oo wuxuu u soo diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan oo dadkii intiisii kalena wuxuu u dhiibay walaalkiis abishey oo isna wuxuu u soo diyaariyey inay reer camoon la dagaalamaan oo wuxuu yidhi haddii reer suuriya iga xoog bataan waa inaad isoo caawisaa laakiinse haddii reer camoon ka xoog bataan markaasaan kuu imaan doonaa oo waan ku soo caawin doonaa haddaba si fiican u dhiiranaaw oo aynu rag u ahaanno dadkeenna iyo magaalooyinka ilaaheen aawadood oo rabbiguna ha sameeya wixii la wanaagsan sidaas daraaddeed yoo'aab iyo dadkii la jirayba waxay ugu soo dhowaadeen inay la dagaalamaan reer suuriya oo iyana markaasay hortiisa ka carareen oo reer camoonna markay arkeen in reer suuriya carareen ayay abishay iyana hortiisa saasoo kale uga carareen oo waxay galeen magaaladii markaasaa yoo'aab ka soo noqday reer camoon oo yeruusalaam yimid oo reer suuriyana markay arkeen in iyaga looga adkaaday reer binu israa'iil hortooda ayay dhammaantood isi soo wada urursadeen markaasaa hadar ceesar u cid diray oo soo wada kaxeeya reer suuriyihii webiga ka shisheeyey oo waxay yimaadeen xeelaam iyagoo u madax u yahay shoobak oo ahaa sirkaalkii ciidanka hadar ceesar taas waxaa loo soo sheegay daa'uud kolkaasuu reer binu israa'iil oo dhan soo wada ururiyey oo intuu ka soo gudbay webi urdun ayuu xeelaam yimid markaasaa reer suuriya isugu soo diyaariyeen inay daa'uud la dagaalamaan wayna la dirireen oo reer suuriyana way ka carareen reer binu israa'iil daa'uudna wuxuu reer suuriya ka laayey toddoba boqol oo gaari faras raggoodii iyo afartan kun oo fardooley ah oo wuxuu dilay shoobak oo ahaa sirkaalkii ciidankooda halkaasuuna ku dhintay oo markii boqorraddii hadarceesar addoommada u ahaa oo dhammu ay arkeen in iyaga reer binu israa'iil hortooda looga adkaaday ayay la nabdeen reer binu israa'iil wayna u adeegeen oo saas aawadeed reer suuriya way ka cabsadeen inay mar dambe reer camoon caawiyaan samu'eelkii labaad cutubka toban iyo koowaad oo isla xilligii sannaddii dambe markay boqorraddu dagaalka u soo bixin jireen ayaa daa'uud yoo'aab diray isagoo wata addoommadiisii iyo reer binu israa'iil oo dhan oo waxay baabi'iyeen reer camoon oo rabbaahna way hareereeyeen laakiinse daa'uud baa yeruusalaam iska joogay oo maqribkii ayaa daa'uud ka kacay sariirtiisii oo wuxuu dul socday gurigii boqorka saqafkiisa oo wuxuu saqafka ka arkay naag mayranaysa naagtuna aragga aad bay ugu qurux badneed markaasaa daa'uud cid naagtii soo haybsata diray oo waxaa la yidhi war sawtanu ma ahaa badsheebac inaa iliicaam oo uu uuriyaah kii reer xeed qabo markaasaa daa'uud wargeeyayaal u diray wuuna soo kaxaystay markaasay u soo gashay wuuna la seexday waayo waxay iska daahirisay nijaasteedii dabadeedna gurigeedii bay ku noqotay oo naagtiina way uuraysatay markaasay daa'uud u soo cid dirtay oo u sheegtay waxayna ku tidhi uur baan yeeshay daa'uudna cid buu u diray yoo'aab oo ku yidhi ii soo dir uuriyaah kii reer xaad markaasaa yoo'aab uuriyaah u soo diray daa'uud oo markii uuriyaah u yimid ayaa daa'uud weyddiiyey yoo'aab siduu ahaa iyo sidii dadku u noob doonaa iyo dagaalkii sida loogu guulaystay daa'uudna wuxuu uuriyaah ku yidhi bal orod gurigaaga tag oo cagamayro markaasaa uuriyaah gurigii boqorka ka baxay oo waxaana lala daba galay cunto ka tagtay xagga boqorka laakiinse uuriyaah guriga boqorka eriddiisa ayuu la seexday addoommadii sayidkiisa oo dhan oo gurigiisiina ma uu tegin daa'uudna waa loo soo sheegay oo lagu yidhi uuriyaah gurigiisii ma tegin markaasaa daa'uud wuxuu uuriyaah ku yidhi war miyaadan socdaal ka imaan maxaase gurigaaga u tegi weyday markaasaa uuriyaah wuxuu daa'uud ku yidhi sanduuqa ilaah iyo reer binu israa'iil iyo reer yahuudaba waxay ku jiraan waabab oo sayidkaygii yoo'aab iyo addoommadii sayidkayguba waxay ku hoydaan berin bannaan haddaba miyaan u galaa gurigayga inaan wax cuno oo wax cabo oo naagtayda la seexdo haddaba waxaan ku dhaartay noloshaada iyo naftaada inaanan waxaan samaynayn markaasaa daa'uud uriyaha ku yidhi haddaba bal maantana iska joog oo berrina waan ku dirayaa saas aawadeed uuriyaah maalintaas iyo maalintii dambeba yeruusalaam buu joogay markii daa'uud u yeedhay ayuu hortiisa wax ku cunay oo wax ku cabay markaasuu sakhraamiyey oo fiidkii buu tegey inuu sariirtiisii jiifsado isagoo la socda addoommadii sayidkiisa laakiinse gurigiisii ma uu tegin oo subaxdii dambe daa'uud warqad buu yo'aab u qoray wuxuuna ugu sii dhiibay uuriyaah oo wuxuu warqaddiisii ku qoray oo yidhi uuriyaah waxaad ugu hormarisaan dagaalka ugu kulul oo idinkuna dib uga noqda si loo dilo una u dhinto oo markuu yo'aab magaaladii arkay ayuu uriyaah ku hagaajiyey meeshii uu ku ogaa inay nimankii xoogga badnaa joogaan oo raggii magaaladuna way soo baxeen oo yaa'ub la dirireen oo dadkiina qaar baa ka dhintay kuwaas oo ahaa addoommadii daa'uud uriyaah kii reerxeedna wuu dhintay markaasaa yo'aab daa'uud cid u diray oo wixii dagaalkii ku saabsanaa oo dhan ayuu uga warramay oo kii farriinta wadayna wuxuu ku amray oo ku yidhi markaad boqorka uga warrantid waxa dagaalka ku saabsan oo dhan markaas hadduu boqorku caroodo oo kugu yidhaahdo war maxaad magaalada ugu dhowaateen inaad la dirirtaan miyaydan ogayn inay derbiga idinka soo tooganayaan bal yaa diray abimeelig oo ahaa ina yerubesheed sownaagu dhagax wax lagu shiido derbi kagama soo tuurin oo sow kuma uu dhiman tebes haddaba maxaad idinku derbiga ugu dhowaateen markaas waxaad ku tidhaahdaa addoonkaagii uuriyaah ahaa ee reerxeed isna waa dhintay haddaba wargeeyihii waa tegey daa'uudna wuu u yimid oo u sheegay wixii yo'aab u soo diray oo dhan oo wargeeyihii wuxuu daa'uud ku yidhi nimankii way naga xoog badnaadeen markaasay dibadda noogu soo baxeen oo annana waxaan u eryannay iyagii ilaa ay iriddii magaalada galeen markaasay kuwii wax toogan jiray addoommadaadii derbiga ka soo toogteen oo boqorow addoommadaadiina qaar baa dhintay oo addoonkaagii uuriyaah ahaa ee reerxeed isna wuu dhintay markaasaa daa'uud wuxuu wargeeyihii ku yidhi waxaad yo'aab ku tidhaahdaa waxaannu yay kula xumaan waayo seeftu mar mid bay baabbi'isaa marna mid kale haddaba magaalada dagaalka aad ugu sii adkee oo afgembi oo adna isaga dhiirogeli oo uriyaah bilcaantiisiina markay maqashay in ninkeedii uuriyaah dhintay way u barooratay ninkeedii oo markii baroortii dhammaatay ayaa daa'uud u soo cid diray iyadii oo gurigiisii soo gashaday oo iyana waxay noqotay naagtiisii wiilna way u dhashay laakiinse wixii daa'uud sameeyey ayaa rabbigu ka xumaaday samuu'eelkii labaad cutubka toban iyo labaad dabadeedna rabbigu wuxuu daa'uud u soo diray naataan isna waa u yimid oo ku yidhi waxaa jiray laba nin oo isku magaalo degganaa midkood wuxuu ahaa taajir mid kalena maskiin ninkii taajirka ahaa wuxuu lahaa ido iyo lo' aad u badan laakiinse ninkii maskiinka ahaa waxba ma lahayn nayl yar mooyaane taasoo uu mar hore soo iibsaday oo uu korsaday waxayna la kortay isagii iyo carruurtiisii oo waxbay ka cuntay cuntadiisii oo koobkiisay wax kula cabtay oo laabtiisay ku jiibsatay waxayna u ahayd sidii gabadhiisii oo kale waxaa ninkii taajirka ahaa u yimid nin socoto ah markaasuu ka leexa jeclaystay idihiisii iyo lo'diisii inuu uga loogo ninkii socotada ahaa ee u yimid laakiinse wuxuu soo qabtay nayshii ninka miskiinka ahaa wuuna u qalay ninkii u yimid markaasaa daa'uud aad uga carooday ninkii oo wuxuu naataan ku yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartay ninkii waxa kan sameeyey wuxuu istaahilaa dhimasho oo nayshiina waa inuu afar jibbaar u gudaa maxaa yeelay waxaan buu sameeyey wuuna naxariisan waayey kolkaasaa naatan wuxuu daa'uud ku yidhi ninkaasu waa adiga rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaatid boqor reer binu israa'iil u taliya gacantii saa'uulna waan kaa samata bixiyey gurigii sayidkaagana waan ku siiyey naagihii sayidkaagana laabtaadan ku jiifiyey dalkii israa'iil iyo dalkii yahuudna waan ku siiyey oo haddii intaasu kugu yaraydna waxaan kuugu dari lahaa waxyaalo kaloo ka sii badan haddaba ereyga rabbiga maxaad u quursatay oo aad u samaysay waxa hortiisa ku xun seef baad ku dishay uuriyaah kii reer xeed oo naagtiisiina waad u kaxaysatay inay naag kuu noqoto oo isagiina waxaad ku dishay seeftii reer camoon sidaas daraaddeed seeftu reerkaaga ka tegi mayso maxaa yeelay waad i quursatay oo waxaad kaxaysatay naagtii uuriyaah kii reer xeed inay naag kuu noqoto oo rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow shar baan gurigaaga kaaga kicin doonaa oo adoo u jeeda ayaa naagahaaga kaa kaxaysan doonaa oo waxaan siin doonaa deriskaaga oo isna intay quraxdanu soo jeeddo ayuu naagahaaga la seexan doonaa waayo waxaan qarsoodi baad u samaysay laakiinse anigu bayaan baan ugu hor samaynayaa reer binu israa'iil oo dhan iyo qoraxdaba markaasaa daa'uud wuxuu naatan ku yidhi anigu rabbiga waan ku dembaabay oo naatanna wuxuu daa'uud ku yidhi rabbigu dembigaagii wuu kaa fogeeyey dhimana maysid habase yeeshee waxaas aad samaysay aawadiis ayaad meel siisay cadaawayaashii rabbiga inay caaytamaan taas aawadeed wiilka kuu dhashay hubaal wuu dhiman doonaa markaasaa naataan gurigiisii tegey markaasaa rabbigu wax ku riday wiilkii naagta uuriyaah daa'uud u dhashay aad buuna u bukay sidaas daraaddeed daa'uud ayaa wiilkiisii ilaah u baryey kolkaasaa daa'uud soomay oo intuu gudaha galay ayuu habeenkii oo dhan dhulka jiifay markaasaa waxaa soo kacay odayaashii reerkiisa oo intay agtiisa soo istaageen ayay damceen inay dhulka ka kiciyaan laakiinse wuu diiday oo waxbana lama uu cunin oo maalintii toddobaad ayaa yarkii dhintay oo daa'uud addoommadiisiina way ka cabsadeen inay daa'uud u sheegaan in yarkii dhintay waayo waxay is yidhaahdeen war intii yarku weli noolaa ayaynu isaga la hadalnay oo isna codkeennii ma uu maqlin haddaba haddaynu u sheegno in yarkii dhintay intee in ka badan buu isdhibi doonaa laakiinse daa'uud markuu arkay inay addoommadiisii faqayaan ayuu ogaaday inuu yarkii dhintay kolkaasaa daa'uud addoommadiisii ku yidhi war yarkii ma dhintay iyana waxay ku yidhaahdeen haah wuu dhintay kolkaasaa daa'uud dhulkii ka kacay oo mayray oo intuu subkaday ayuu dharkiisii beddeshay wuxuuna galay gurigii rabbiga wuuna caabuday oo dabadeedna gurigiisii buu yimid oo intuu cunto weyddiistay ayaa wax loo soo hor dhigay wuuna cunay markaasaa addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen war waxaan aad samaysay waa maxay wiilku intuu noolaa ayaad soontay oo u ooyday aawadiis laakiinse yarkii markuu dhintay waad kacday waxbaanad cuntay markaasuu ku yidhi intii yarku noolaa ayaan soomay oo ooyey waayo waxaan is idhi bal yaa og in rabbigu ii roonaan doono iyo in kale si uu yarku iigu sii noolaado laakiinse haatan wuu dhintay haddaba bal maxaan u soomaa miyaan isagii soo celin karaa anigaa u tegi doona laakiinse isagu iima soo noqon doono markaasaa daa'uud qalbi qaboojiyey naagtiisii badshabac oo intuu u tegey ayuu la seexday markaasay wiil u dhashay oo wuxuu magaciisii u bixiyey sulaymaan kolkaasaa rabbigu isagii jeclaaday oo wuxuu u diray nebi naataan magaciisiina wuxuu u bixiyey yadiid yaah rabbiga aawadiis markaasaa yo'aab la diriiray rabbaah oo ahayd magaaladii reer camoon wuuna qabsaday magaaladii reer boqor yo'aabna wuxuu daa'uud u diray wargeeyayaal oo ku yidhi waxaan la diriiray rabbaah waanan qabsaday magaaladii biyaha haddaba dadka intiisa kale soo ururso oo magaalada horteeda deg oo qabso waayo waaba intaasoo intaan magaalada qabsado laygu magacaabaaye markaasaa daa'uud dadkii oo dhan soo urursaday wuxuuna tegey ilaa rabaah wuuna la diriray oo qabsaday boqorkoodii madaxiisii ayuu taajkii ka qaaday oo miisaankiisuna wuxuu ahaa talantii dahab ah dhagxan qaali ahna wuu lahaa markaasaa daa'uud madaxa loo saaray oo wuxuu debadda u soo bixiyey dhacii magaalada oo aad iyo aad u badnaa debadduu u soo bixiyey dadkii magaalada ku jiray oo wuxuu hoos dhigay miinshaaro iyo biro wax lagu qodo iyo faasas biro ah oo wuxuu ka dhex dusiyey meesha lebanka lagu dubo saasuuna u wada galay magaalooyinkii reer camoon oo dhan markaasaa daa'uud iyo dadkii oo dham ku noqdeen yeruusaleem samu'eelkii labaad cutubka toban iyo saddexaad markaasaa absaaloom ina daa'uud wuxuu lahaa gabar walaashiis ah oo suurad qurxoon oo magaceedana waxaa la odhan jiray taamaar oo amnoon oo ahaa ina daa'uud ayaa caashaqay oo amnoon ayaa u dhibtooday oo u bukooday walaashiis taamaar waayo iyadu bikrad bay ahayd amnoonna dhib bay la noqotay inuu wax ku sameeyo laakiinse amnoon wuxuu lahaa saaxiib magaciisa la odhan jiray yonadaab oo uu dhalay shimcaah oo ahaa daa'uud walaalkiis oo yonadaabna nin sir badan buu ahaa markaasuu ku yidhi ina boqorow maxaad maalinba maalinta ka dambaysa sidaan ugu sii caatoobaysaa war maad ii sheegtid kolkaasaa amnoon wuxuu ku yidhi waxaan caashaqay taamaar oo ah walaalkay absaaloom walaashiis markaasaa yonadaab ku yidhi sariirtaada ku jiifso oo iska dhig sidii mid buka oo markii aabbahaa kuu yimaado waxaad ku tidhaahdaa waan ku baryaaye walaashay taamaar ha ii timaaddo oo cunto ha i siiso oo cuntadana hortayda ha ku samayso aan iska fiirsade oo aan gacanteedana ku cune sidaas daraaddeed amnoon wuu jiifay oo wuxuu iska dhigay sidii mid buka oo markii boqorkii u yimid ayaa amnoon boqorkii ku yidhi waan ku baryaaye walaashay taamaar ha ii timaaddo oo hortayda ha iigu samayso laba xabbadood oo moofo ah oo aan gacanteeda ku cunee markaasaa daa'uud taamaar gurigii ugu cid diray oo ku yidhi orod oo waxaad tagtaa gurigii walaalkaa amnoon oo isaga cunto u samee sidaas daraaddeed taamaar gurigii walaalkeed amnoon ayay tagtay oo isna wuu iska jiifay markaasay qaaday cajiin wayna cajiintay oo hortiisay muufe ku samaysay markaasay muufadiina dubtay oo intay digsigii qaadday ayay hortiisa ku soo shubtay laakiinse wuu diiday inuu cuno markaasaa amnoon yidhi dadka oo dhan debadda iga bixiya iyana debadday uga wada baxeen kolkaasaa amnoon wuxuu taamaar ku yidhi cuntada qolka iigu keen aan gacantaada ku cunee markaasay taamaar qaadday muufadii ay samaysay oo walaalkeed amnoon qolka uu keentay oo markay u soo dhowaysay inuu cuno ayuu iyadii qabsaday oo wuxuu ku yidhi walaalay kaalay ila seexo oo waxay ugu jawaabtay maya walaalkayow ha i xoogin waayo waxaan oo kale in reer binu israa'iil lagu dhex sameeyo ma habboona haddaba nacasnimadan ha samayn waayo bal xaggee baan geynayaa ceebtayda oo adiguna waxaad noqonaysaa nacasyada reer binu israa'iil midkood haddaba waan ku baryaaye bal boqorka la hadal waayo isagu ii kaa diidi maayo habase yeeshee wuu diiday inuu codkeedii maqlo laakiinse wuu xoogay oo la seexday waayo wuu ka xoog badnaa markaasaa abnoon iyadii si aad iyo aad u weyn u nabcaaday waayo nacaybkuu u qabay wuu ka sii weynaa caashaquu caashaqay markaasaa abnoon ku yidhi kac oo iga tag kolkaasay ku tidhi maya saas ma aha maxaa yeelay xumaantan weyn ee aad igu bixinayso ayaa ka sii liidata tii kale ee aad igu samaysay laakiinse ma u dhegaysan markaasuu u yeedhay mididinkiisii u adeegayey oo ku yidhi naagtan hadda debadda iga saar oo albaabkana ka soo daba xir oo iyana waxay qabtay dhar midabyo kala duwan leh waayo dharka caynkaas ah ayay gabdhaha boqorka ee bikradaha ahu qabi jireen markaasaa addoonkiisii debadda u soo saaray oo albaabkiina ka soo daba xidhay markaasaa taamaar waxay madaxa ku shubatay dambas oo ay jeexjeexday dharkii midabyada kala duwan lahaa oo ay qabtay madaxayna gacmaha saartay wayna iska tagtay iyadoo aad u ooyeysa markaasaa walaalkeed absaaloom wuxuu ku yidhi ma waxaa kula jiray walaalkaa amnoon haddaba walaaley bal iska aamus oo waxaan qalbiga ha ku qabsan waayo isagu waa walaalka sidaas daraaddeed taamaar waxay ku hadhay oo ku cidlowday gurigii walaalkeed absaaloom laakiinse boqor daa'uud markuuu waxyaalahan oo dhan maqlay ayuu aad u cadhooday oo absaaloomna abnoon kulama hadlin xumaan iyo samaantoona waayo absaaloom wuu nabcaaday abnoon maxaa yeelay walaashiis taamaar buu xoogay oo laba sannadood markay buuxsameen dabadood absaaloom wuxuu lahaa kuwo idaha dhogorta uga xiidha oo jooga bacal xasoor oo ku taal efraayiim dhinaciisa oo absaaloomna martiqaad buu ugu yeedhay wiilashii boqorka oo dhan oo absaaloom boqorkii buu u yimid oo ku yidhi bal eeg idihii ayaan dhogorta ka xiidhanayaa haddaba waan ku baryaaye boqorow adiga iyo addoommadaadaduba isoo raaca anuu addoonkaaga ah markaasaa boqorkii wuxuu absaaloom ku yidhi wiilkaygiiyow saas ma aha eeyaanan ku legayo wada tegin waaba intaasoo aannu culaab kugu noqonnaaye oo isna wuu ku sii adkeeyey habase yeeshee wuu diiday inuu raaco laakiinse wuu u duceeyey markaasaa absaaloom wuxuu yidhi haddaba haddaynay saas ahayn iiddaa walaalkay abnoon ha i raacee kolkaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi muxuu kuu raacayaa laakiinse absaaloom wuu ku sii adkeeyey inuu u daayo abnoon iyo wiilashii boqorka oo dhammuba inay raacaan markaasaa absaaloom mididinnadiisii amray oo ku yidhi haddaba ogaada markii abnoon intuu kamriga cabo ku farxo oo aan idinku idhaahdo abnoon dila markaas waa inaad dishaan hana baqinnina waayo sow anigu idinkuma amrin saas aawadeed dhiiranaada oo xoog yeesha oo mididinnadii absaaloomna waxay abnoon ku sameeyeen wixii absaaloom ku amray markaasaa wiilashii boqorka oo dhammu wada kaceen oo nin waliba wuxuu fuulay baqalkiisii wayna wada carareen oo intay sii socdeen ayaa war u yimid daa'uud oo waxaa lagu yidhi absaaloom wuxuu laayey wiilashii boqorka oo dhan oo mid quruhu kama harin markaasaa boqorkii kacay oo dharkiisii jeexjeexay oo dhulku ku jiifsaday oo addoommadiisii oo dhammuna agtiisa soo istaageen iyagoo dharkoodii jeexjeexay markaasaa yonadaab oo ahaa inashime ah daa'uud walaalkiisii ayaa ugu jawaabay sayidkaygiiyow hamoodin in la wada laayay wiilashii boqorka oo dhan laakiinse waxaa dhintay amnoon oo keliya waayo absaaloom taas wuu goostay wuuna ku tala jiray tan iyo maalintii oo amnoon xoogay walaashiis taamaar haddaba boqorow sayidkaygiiyow waxaan qalbiga ha ku qabsan oo ha moodin in wiilashaadii ay wada dhinteen laakiinse waxaa dhintay amnoon oo keliya laakiinse absaaloom wuu cararay markaasaa ninkii dhallinyarada ahaa ee gaarka ka hayey indhaha kor u qaaday oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay dad badan oo ka soo socda jidka marabuurta dhinaceeda meel isaga ka dambaysa markaasaa yoonadaab wuxuu boqorkii ku yidhi bal eeg boqorow wiilashaadii waa yimaadeen oo sidii anuu addoonkaaga ahu aan kugu idhi way noqotay oo isla haddiiba markuu hadalkii dhammeeyey ayay wiilashii boqorku yimaadeen codkoodiina kor bay u qaadeen oo ooyeen oo boqorkii iyo addoommadiisiina aad bay u ooyeen laakiinse absaaloom wuu cararay oo u tegey boqorkii geshuur oo ahaa talmey ina camiixuur oo maalin kastaba daa'uud wiilkiisii ayuu u baroorinayay sidaasuu absaaloom u cararay oo geshuur u tegey oo saddex sannadood buu halkaas joogay boqor daa'uudna aad buu ugu xiisooday inuu u tago absaaloom waayo wuu ka samray abnoon maxaa yeele wuu dhintay samu'eelkii labaad cutubka toban iyo afaraad markaasaa yoo'aab oo ay seruyaah dhashay ayaa ogaaday in boqorka qalbigiisii absaaloom la jiro markaasaa yoo'aab u cid diray tiqooca oo wuxuu halkaas ugu yeedhay naag aqli badan oo ku yidhi waan ku baryayaaye waxaad iska dhigtaa sidii mid barooranaysa oo waan ku baryayaaye waxaad xidhataa dharkii baroorta saliidna ha ku subkan laakiinse waxaad noqotaa sidii naag wakhti dheer ka dhintay u barooranaysay oo waxaad u gashaa boqorka oo sidaan ula hadal sidaasuu yoo'aab ereyadii afka ugu riday oo naagtii reer tiqooca markay boqorkii la hadashay ayaa dhulka wejiga saartay oo u sujuudday oo waxay ku tidhi boqorow icaawi markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi naa maxaa kugu dhacay oo iyana waxay ugu jawaabtay sida runta ah waxaan ahay naag carmal ah oo ninkaygiina waa dhintay oo anoo addoontaadii ahuna waxaan lahaa laba wiil oo labadoodii ayaa ku diriray duurka oo wax kala qabtana lama jirin markaasaa midkood kii kale wax ku dhiftay wuuna dilay oo bal eeg anoo addoontaada ah waxaa igu kacay reerkii oo dhan oo waxay igu yidhaahdeen noo keen kii walaalkiis dilay aannu walaalkiis oo uu nafta ka qaaday daraaddiis u dilne oo aannu kan dhaxalka lehna dilne oo saasna waxay u baktiin doonaan dhuxushii ii hadhay oo ninkaygana dhulka uguma ay reebi doonaan magac iyo wax u hadhatoona markaasaa boqorkii naagtii ku yidhi orod oo gurigaagii tag oo amar kugu saabsan baan bixin doonaa naagtii reer teqocaana waxay boqorkii ku tidhi boqorow sayidkaygiiyow dembigu ha saarnaado aniga iyo reerka aabbahayba oo adiga iyo carshigaaguna ka eed la'aada boqorow boqorkiina wuxuu yidhi ku alle kii kula hadla iikeen oo isna mar dambe ku taaban maayo markaasay tidhi waan ku baryaaye boqorow xusuuso rabbiga ilaahaaga ah si kan dhiig u aaraa uusan mar dambe wax u dilin waaba intaasoo ay wiilkayga dilaane oo isna wuxuu ku yidhi nolosha rabbigaan ku dhaartaye inaan wiilkaaga tin keli ahi dhulka kaga dhacayn markaasaa naagtii tidhi waan ku baryayaaye anoo addoontaada ah aan erey kugula hadlo boqorow sayidkaygiiyow isna wuxuu yidhi bal ku hadal naagtiina waxay tidhi maxaad ugu fikertay wax sidaas ah oo dadka ilaah ka gees ah waayo waxaan aad ku hadlaysay daraaddii boqorow waxaad tahay sida mid gar daran maxaa yeele mar dambe reerkii kuma aad soo celin kaagii aad eriday boqorow waayo kollayba dhammaanteen waan dhimanaynaa oo waxaannu la mid nahay sidii biyo dhulka ku daatay oo aan mar dambe la soo ururin karin oo ilaahna nafta ma qaado laakiinse si fiican buu u tala galaa si uusan kii xaggiisa laga eriyey u noqonin ku isaga ka go'ay sidaas daraaddeed ayaan kuugu imid boqorow sayidkaygiiyow inaan ereygan kugula hadlo maxaa yeelay dadkaa i cabsiiyey markaasaan anoo addoontaada ah is idhi haatan waxaan la hadlayaa boqorka waayo waaba intaasoo uu boqorku ii yeelaa waxaan weyddiisto anoo addoontiisa ah waayo boqorku wuu i maqli doonaa inuu anoo addoontiisa ah iga samata bixiyo gacantii ninkii doonayey inuuna baabbi'iyo oo dhaxalka ilaahna naga saaro aniga iyo wiilkaygaba haddaba anoo addoontaada ah waxaan idhi boqorka sayidkayga ah hadalkiisu ha ahaado mid ina siiya waayo boqorka sayidkayga ahu sida malaa'igta ilaah ayuu u kala gartaa xumaanta iyo samaanta rabbiga ilaahaaga ahuna ha kula jiro markaasaa boqorkii naagtii ugu jawaabay waan ku baryaaye waxa aan ku weyddiin doono waxbaha iga qarin oo naagtiina waxay tidhi boqorow sayidkaygiiyow bal iska hadal boqorkiina wuxuu yidhi waxyaalahan oo dhan mayoo'aab baa kugu weheliya kolkaasaa naagtii ugu jawaabtay boqorow sayidkaygiiyow naftaada nool baan ku dhaartaye inaan ninna xagga midigta ama xagga bidixda uga leexan karin waxaad tidhi boqorow sayidkaygiiyow waayo addoonkaaga yoo'aab ah ayaa igu amray waxaan oo erayadan oo dhanna isagaa afka iigu riday anoo addoontaada ah addoonkaaga yoo'aab ahu wuxuu waxaan u sameeyey inuu xaalka si kale u beddelo aawadeed sayidkaygiiyow caqli baad leedahay waxaanad leedahay xigmad sida tan malaa'igta ilaah oo kale ah oo waxaad garan kartaa waxyaalaha dhulka ku jira oo dhan markaasaa boqorkii wuxuu yoo'aab ku yidhi bal eeg waxaan baan sameeyey haddaba tag oo soo celi ninkii dhallinyarada ahaa ee ahaa absaaloom kolkaasaa yoo'aab dhulka wejiga saaray oo sujuuday oo boqorkii u duceeyey wuxuuna yoo'aab yidhi boqorow sayidkaygiiyow maanta anoo addoonkaaga ah waan ogahay inaan raallinimo kaa helay waayo boqorow waad ii yeeshay wixii aan ku weyddiistay anoo addoonkaaga ah sidaas daraaddeed yoo'aab wuu kacay oo geshuur tegey oo absaaloomna yeruusalaam buu keenay markaasaa boqorkii yidhi gurigiisii ha ku noqdo laakiinse yuusan wejigayga arkin saas aawadeed absaaloom wuxuu ku noqday gurigiisii mana uu arkin boqorka wejigiisii haddaba reer binu israa'iil oo dhan laguma arag nin absaaloom la mid ah oo quruxdiisa aad loogu ammaano waayo cagtiisa cad ilaa dhaladiisa innama in laguma arag haddaba timihiisu way ku cuslaayeen oo sannad kasta dhammaadkeeda ayuu iska jari jiray oo markuu timaha madaxiisa jaro wuu miisaami jiray oo miisaankoodu wuxuu ahaa laba boqol oo shaqil ee ah miisaanka boqorka oo absaaloom waxaa u dhashay saddex wiil iyo gabar magaceeda la odhan jiray taamaar oo iyana waxay ahayd naag suurad qurxoon oo absaaloomna yeruusaleem laba sannadood oo dhan ayuu degganaa mana uu arag wejigii boqorka markaasaa absaaloom u cid dirtay yoo'aab inuu boqorka u diro laakiinse wuu diiday inuu u yimaado oo haddana mar labaad buu u cid dirtay laakiinse wuu diiday inuu yimaado sidaas daraaddeed absaaloom wuxuu addoommadiisii ku yidhi bal eega yoo'aab beertiisu waxay u dhowdahay tayda oo waxay ugu taal shaciir haddaba taga oo dabqabad siiya markaasaa absaaloom addoommadiisii beertii dabqabad siiyeen dabadeedna yoo'aab baa soo kacay oo absaaloom gurigiisii ugu yimid oo ku yidhi war addoommadaadu maxay beertayda dab u qabad siiyeen absaaloomna wuxuu yoo'aab ugu jawaabay bal eeg waan kuu soo cid dirtay inaad ii timaadid waayo waxaan doonayey inaan boqorka kuu dirto oo aan ku idhaahdo bal maxaan geshuur uga imid waayo waxaa ii roonayd inaan halkaas sii joogo haddaba sidaas daraaddeed iddaa aan boqorka wejigiisa soo arkee oo haddaan dembi leeyahayna isagu ha i dilo sidaas daraaddeed yoo'aab baa boqorkii u yimid wuuna u sheegay oo markuu absaaloom u yeedhay ayuu isna boqorkii u yimid oo intuu u sujuuday ayuu wejigiisa dhulka saaray boqorka hortiisa oo boqorkiina absaaloom buu dhunkaday samuu'eelkii labaad cutubka toban iyo shanaad oo taas dabadeedna absaaloom ayaa diyaarsaday gaari fardood iyo fardo iyo konton nin oo hortiisa orda markaasaa absaaloom aroortii kacay oo ag istaagay jidkii iridda oo markuu nin dacwo qaba boqorka xukun ugu imaanayo ayuu absaaloom u yeedhi jiray oo wuxuu ku odhan jiray magaaladee baad ka timid oo isna wuxuu odhan jiray anoo addoonkaaga ah waxaan ka mid ahay qabiilooyinka reer binu israa'iil midkood markaasaa absaaloom wuxuu ku odhan jiray xaalalkaagu waa wanaagsan yihiin waana quman yihiin laakiinse nin boqorkuu amray oo ku maqlayaa maa jiro oo absaaloom wuxuu kaloo yidhi way bal maa aniga dalka xaakin la iiga dhigo si nin alla ninkii dacwo ama muraad lihi iigu yimaado oo aan caddaalad ugu xukumo oo waxay ahaatay in ninkii inuu sujuudo ugu soo dhowaadaba uu absaaloom intuu gacanta soo fidiyo oo qabto dhukan jiray oo reer binu israa'iil kii boqorka xukun ugu yimid oo dhan absaaloom sidaasuu ku samayn jiray dhammaantood oo sidaasuu absaaloom qalbiga uga xaday dadkii reer binu israa'iil oo markay afartan sannadood dhammaadeen ayaa absaaloom boqorkii ku yidhi waan ku baryaaye isii daa aan xebroon tage waayo waxaan doonayaa inaan halkaas ku bixiyo nider aan rabbiga u galay waayo anoo addoonkaaga ah nider baan galay intii aan jooga geshuur oo ku taal suuriya oo waxaan idhi haddii rabbigu yeruusaleem mar kale igu celiyo markaasaan rabbiga allabari u bixin doonaa boqorkiina wuxuu ku yidhi nabad ku tag kolkaasuu kacay oo tegey xebroon laakiinse absaaloom jaajuusiin buu u diray qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi markaad buunka dhawaaqiisa maqashaan waxaad tidhaahdaan absaaloom waa ku boqramay xebroon oo absaaloomna yeruusaleem waxaa ka raacay laba boqol oo nin oo la marti qaaday oo waxay tageen iyagoo xogla oo aan waxba ogayn oo absaaloomna wuxuu magaaladii gelooh ahayd ugu ciddirsaday axitofel kii reer gilooh oo ahaa daa'uud taliyihiisa intuu allabarigii bixinayey oo sirqoolkiina aad buu u xoog badnaa waayo dadkii absaaloom la jiray way soo kordhayeen had iyo goorba oo markaasaa daa'uud waxaa u yimid wargeeye isagoo leh dadkii reer binu israa'iil qalbigoodii wuxuu raacay absaaloom daa'uudna wuxuu addoommadiisii yeruusalaam la joogay oo dhan ku yidhi war ina kiciya aynu cararnee haddii kalese midkeenna absaaloom ka baxsan maayo haddaba dhaqsada oo baxa waaba intaasoo uu haddiiba ina soo qabtaaye oo balaayo inagu ridaaye oo uu magaaladana seef ku laayaaye markaasaa boqorka addoommadiisii boqorkii ku yidhaahdeen bal eeg annagoo ah addoommadaadu diyaar baanu u nahay inaannu samayno wax kasta oo aad doorato boqorow sayidkayagiyow markaasaa boqorkii baxay isagoo reerkiisii oo dhammu daba socdaan oo boqorkii toban naagood oo addoommo ahaa ayuu uga tegey inay gurigii dhowraan boqorkiina wuu baxay oo dadkii oo dhammuna isagay daba socdeen oo meel fog bay joogsadeen oo addoommadiisii oo dhammuna way dhinac mareen iyaga iyo reer keretiim oo dhan iyo reer faleeti oo dhan iyo reer gaad oo dhan kuwaasoo ahaa lix boqol oo nin oo gaad ka soo raacday dhammaantood boqorkii way hor mareen markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi itey oo ahaa reer gaad war adiguna maxaad noola socotaa noqo oo boqor kala joog waayo adigu waxaa tahay qariib iyo weliba mid waddankiisii laga soo masaafiriyey waxaa timid shalayto haddaba sidee baan maanta noola kaa warwareejiyaa maxaa yeelay anigu waxaan tegayaa meel alle meeshaan doonayaba haddaba naga noqo oo walaalahaana dib u celi oo naxariis iyo runuba ha kula jireen markaasaa itey wuxuu boqorkii ugu jawaabay waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo noloshaada boqorow sayidkaygiiyow sida runtaa meel alle meeshii aad joogtid ama aan noolaado ama aan dhintee anoo addoonkaaga ahuna halkaasaan joogayaa kolkaasaa daa'uud wuxuu itey ku yidhi haddaba tag oo gudub markaasaa itey kii reer gaadna gudbay isagii iyo raggiisii oo dhan iyo yaryarkii la socday oo dhan oo waddankii oo dhanna waxaa lagaga ooyey cod weyn oo dadkii oo dhammuna webigii way ka gudbeen oo boqorka qudhiisii wuu ka gudbay toggii kidroon oo dadkii oo dhammuna waxay u gudbeen xagga cidlada oo bal eeg saadoqna waa yimid isagoo ay la socdaan reer laawi oo dhan oo sida sanduuqii axdiga ilaah markaasay sanduuqii ilaah dhigeen oo abyataarna kor buu tegey ilaa dadkii oo dhammu ay magaaladii ka soo gudbeen markaasaa boqorkii wuxuu saadoq ku yidhi sanduuqa ilaah qaad oo magaaladii ku celi hadduu rabbigu raalli iga yahay mar kaluu isoo celin doonaa oo wuu itusi doonaa isaga iyo rugta ilaahba laakiinse hadduu igu yidhaahdo kuguma faraxsani bal eeg haddaba waa ikane ha igu sameeyo sidii isaga la wanaagsan oo haddana boqorkii wuxuu wadaadkii saadoq ahaa ku yidhi sow adigu wax arka ma tihid haddaba magaaladii ku nabad noqda idinka iyo labadiinna wiil eed la jirta kuwaas oo ah wiilkaaga aximacas iyo yonataan oo ah ina abyataar oo anna waxaan sii joogayaa meesha mareenka ah ee cidlada loogu sii gudbo jeerow war iiga kiin yimaado sidaas daraaddeed saadoq iyo abyataar sanduuqii ilaah bay qaadeen waxayna mar kale ku celiyeen yeruusalaam oo iyana halkaasay iska sii joogeen oo daa'uudna wuxuu fuulay jiirtii buur saytuun oo intuu sii socdayna wuu ooyayey isagoo hagoogan oo cagacad oo dadkii la jiray oo dhammuna midkood waluba wuu hagoogtay oo kor bay tageen iyagoo ooyaya intay kor u sii socdeen oo daa'uud waxaa loo soo sheegay inuu axitoofelna absaloom kula jiro shirqoolkii markaasaa daa'uud wuxuu yidhi rabbiyow waan ku baryaaye axitofel taladiisa nacasnimo u beddel oo markii daa'uud yimid jiirta dusheedii meeshii ilaah lagu caabudi jiray waxaa u yimid xuushey kii reer arkii oo jubadiisii jeexjeexay oo madaxana ciid ku shubtay markaasaa daa'uud ku yidhi haddaad i raacdo oo aad ila gudubto culays baad igu noqonaysaa laakiinse haddaad magaaladii ku noqotid oo aad absaaloom ku tidhaahdid boqorow addoonkaagii baan noqonayaa oo sidaan hore aabbaha addoonka ugu ahaan jiray ayaan haddana adiga addoonku ugu ahaanayaa markaas waxaad iga adkaanaysaa talada axitofel oo halkaasna sow kulama joogaan wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyaataar sidaas daraaddeed wax alla wixii aad guriga boqorka ka maqashoba waxaad u soo sheegtaa wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyaataar oo iyana waxay halkaas ku haystaan labadoodii wiil oo ahaa aximacas ina saadoq iyo yonatan ina abyaataar oo iyaga waxaad iigu soo dhiibtaan wax alla wixii aad maqashaanba sidaas daraaddeed xuushey oo ahaa daa'uud saaxiibkiis magaaladii buu soo galay oo absaaloomna yeruusaleem buu soo galay samu'eelkii labaad cutubka toban iyo lixaad oo daa'uud markuu in yar dhaafay jiirta dusheedii waxaa u yimid siibaa oo ahaa midiidinkii mefibooshet isagoo wada laba dameer oo kooraysan oo dushoodana waxaa u saarnaa laba boqol oo xabbadood oo kibis ah iyo boqol rucbadood oo sabiib ah iyo boqol rucubood oo midho xagaa ah iyo sibraar kamri ah markaasaa boqorkii wuxuu siibaa ku yidhi war waxyaalahan maxaad ula jeeddaa oo siibaana wuxuu yidhi dameeraha waxaan u keenay in boqorka reerkiisu fuulaan kibista iyo midhahana waxaan u keenay in ragga dhallinyarada ahu cunaan kamrigana waxaan u keenay in ku alla kii cidlada ku itaal darnaada uu cabo markaasaa boqorkii ku yidhi meeh wiilkii sayidkaagu siibaana boqorkii buu ku yidhi yeruusaleem buu ku haray oo wuxuu yidhi reer binu israa'iil maantay ii soo celin doonaan boqortooyadii aabbahay markaasaa boqorkii wuxuu siibaa ku yidhi bal eeg mefibooshet wixiisa oo dhan adigaa iska leh oo siibaana wuxuu yidhi boqorow sayidkaygiiyow waan kuu sujuudayaa hortaada aan raallinimo kaa helo oo boqor daa'uudna markuu baxuuriim yimid waxaa ku soo baxay nin ay saa'uul isku cid ahaayeen oo magaciisa la odhan jiray shimcii ina geeraa wuu soo baxay isagoo habaartamaya intuu soo socday oo dhagxaan buuna ku tuuray daa'uud iyo addoommadii boqor daa'uud oo dhanba oo dadkii oo dhan iyo raggii xoogga lahaa oo dhammuna waxay joogeen midigtiisa iyo bidixdiisaba oo shamcii markuu habaartamayay wuxuu lahaa naga tag nin yahow dhiigga qabaa oo naga tag nin yahow waxmataraha ahi rabbigu waa ku kor saaray reer saa'uul dhiiggoodii oo dhan saa'uulkaasoo aad meeshiisii xukumayso oo rabbigu boqortooyadii gacantuu u geliyey wiilkaaga absaaloom oo bal eeg adiga balaayadaadii baa kula tagtaye maxaa yeelay waxaa tahay nin dhiig qaba markaasaa abishey oo ay seruyaah dhashay wuxuu boqorkii ku yidhi war eygaan dhintay muxuu kuu habaarayaa boqorow sayidkaygiiyow waan ku baryaaye iddaa intaan u tago aan madaxa ka gooye kolkaasaa boqorkii wuxuu yidhi kuwiinna ay seruyaah dhashayow bal maxaa inoo dhexeeya hadduu habaartamay oo rabbigu ku yidhi daa'uud soo habaar bal yaa ninkan ku odhan kara war maxaad saas u yeeshay daa'uudna wuxuu ku yidhi abishey iyo addoommadiisii oo dhanba bal eega wiilkaygii iga soo baxay ayaa doonaya inuu nafta iga qaado haddaba intee in ka badan ayaa ninkan reer benyamiin igu samaynaya haddaba ninkan iska daaya ha iska habaartame waayo rabbigaa saas ku amray mindhaa rabbigu intuu dhibaatadayda eego ayuu wanaag iigu beddeli doonaa habaarkuu maanta igu habaaray sidaas daraaddeed daa'uud iyo raggiisiiba jidkii bay mareen shimciinna wuxuu maray buurtii agtiisa ahayd dhinaceeda oo intuu sii socdayna daa'uud buu habaarayey oo dhagxaan ku tuurayey ciidna wuu ku soo saydhiyey oo boqorkii iyo dadkii isaga la jiray oo dhammu waxay yimaadeen iyagoo daalay halkaasuuna ku nastay markaasaa absaaloom iyo dadkii reer binu israa'iil oo dhammu yerusalem yimaadeen iyagoo uu axitofel la socdo oo kolkii xuushey kii reer arkii oo daa'uud saaxiibkiis ahaa uu absaaloom u yimid ayaa xuushey absaaloom ku yidhi boqorku ha noolaado boqorku ha noolaado markaasaa absaaloom wuxuu xuushey ku yidhi ma sida tanaad ugu roonaanaysaa saaxiibka maxaase saaxiibka u raaci weyday xuusheyna wuxuu absaaloom ku yidhi saas ma aha laakiinse kii rabbiga iyo dadkan iyo reer binu israa'iil oo dhammu doorteen ayaa ilahaanaya oo isagaan la joogayaa oo haddana balyaan u adeegaa soo wiilkiisa ma aha sidaan aabbaha ugu adeegi jira oo kale ayaan haatanna adiga kuugu adeegayaa markaasaa absaaloom wuxuu axitofel ku yidhi balka tali waxaan samayn lahayn oo axitofelna wuxuu absaaloom ku yidhi waxaad u tagtaa naagaha addoommaha ah ee aabbaha ee uu uga tegey inay guriga dhowraan oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay maqli doonaan in aabbaha ku karahsaday dabadeedna inta kula jirta oo dhan gacmahoodu way xoogaysan doonaan sidaas daraaddeed absaaloom teendhay uga dhiseen guriga dushiisa oo absaaloomna wuxuu u tegey naagihii addoommaha ahaa ee aabbihiis iyadoo ay reer binu israa'iil oo dhammu ujeedeen oo waayahaasna taladii axitofel ku talin jiray waxay ahayd sidii ilaah hadalkiisa markii ilaah wax la weyddiisto oo kale oo axitofel taladiisuna saasay la ahayd daa'uud iyo absaaloomba samu'eelkii labaad cutubka toban iyo toddobaad oo weliba axitofel wuxuu absaaloom ku yidhi daa aan laba iyo toban kun oo nin doortee oo aan caawa daa'uud eryade oo waxaan u imaanayaa intuu daalan yahay oo gacmihiisu taag daran yihiin markaasaan cabsiinayaa oo dadka isaga la jira oo dhammuna way carari doonaan markaasaan dili doonaa boqorka oo keliya oo dadka oo dhanna waan kuu soo celin doonaa oo ninka aad doonaysaa waa sidii iyadoo ay dhammaan soo wada noqdeen markaasay dadka oo dhammu nabad ku noolaan doonaan oo hadalkaasuna aad buu uga farxiyey absaaloom iyo odayaashii reer binu israa'iil oo dhan markaasaa absaaloom wuxuu yidhi bal haddana iigu yeedh xuushey kii reer arkii oo bal aan maqalno wuxuu isagu leeyahay markaasaa xuushey u yimid absaaloom oo absaaloomna intuu la hadlay ayuu ku yidhi axitofel sidaan buu ku hadlay haddaba siduu nagu yidhi ma yeelnaa haddii kale adigu hadal kolkaasaa xuushey wuxuu absaaloom ku yidhi axitofel talada uu markaan ku taliyey ma fiicna oo weliba xuushey wuxuu yidhi oo kale waa taqaannaa aabbaha iyo raggiisaba inay rag xoog la yihiin iyo in maankoodu u kulul yahay sidii oorso ilmaheedii duurka laga xaday oo aabbahaana waa nin dagaalyahan ah oo dadkana meel la baryi maayo oo bal eeg hadda wuxuu ku dhuumanayaa bohool ama meel kale oo markii qaarkood la dilo marka hore ku alla kii maqlaa ayaa odhan doonaa ciidamadii absaaloom raacay waa la laayey oo xataa kan xoog badan ee qabiilkiisu yahay sida qalbiga libaaxa wuu dhalaali doonaa dhammaantiis waayo reer binu israa'iil oo dhammu way og yihiin in aabbahaa yahay nin xoog badan iyo in kuwa isaga la jira ay yihiin rag daran laakiinse anigu waxaan ku talinayaa in reer binu israa'iil oo dhammu adiga kuu soo shiraan oo ay ka yimaadaan tan iyo daan iyo ilaa biirshabe oo ay u soo bataan sida camuudda badda agteeda taal oo aad adiga qudhaadu dagaalka geshid sidaasaynu isaga uga imaan doonnaa meesha laga helo oo waxaynu ugu soo degi doonnaa sida dharabku dhulka ugu soo dego oo kale oo isaga iyo dadka la socda oo dhanba xataa mid qura ka reebi mayno oo weliba hadduu magaalo galo markaasay reer binu israa'iil oo dhammu xarko soo qaadan doonaan oo waxaynu magaalada u jiidaynaa xagga webiga oo waan ku ridaynaa ilaa halkaas laga waayo xataa dhagax yar markaasaa absaaloom iyo raggii reer binu israa'iil oo dhammu waxay yidhaahdeen xuushay kii reer arkii taladiisu way ka wanaagsan tahay taladii axitofel waayo rabbigu wuxuu ka dhigay in laga adkaado taladii wanaagsaneed oo axitofel si rabbigu absaaloom shar ugu soo dejiyo markaasaa xuushey wuxuu ku yidhi wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyataar axitofel saas iyo saas buu ula teliyey absaaloom iyo odayaashii reer binu israa'iil oo anna saas iyo saas baan ula teliyey sidaas daraaddeed haddiiba u ciddira oo daa'uud u wargeeya oo waxaad ku tidhaahdaan caawa ha ku baryin meelaha loogu gudbo cidlada laakiinse si alla si aad yeeshaba ka gudub yaan adiga iyo dadka kula socda oo dhanba la wada liqine boqorow haddaba yonataan iyo aximacaas ma ay karin inay magaalada bayaan u soo galaan sidaas daraaddeed waxay joogeen cayn rogeel oo gabarh addoon ah ayaa intay u tagtay wax u sheegtay oo iyana intay tageen ayay boqor daa'uud u soo warrameen laakiinse wiil baa arkay iyagii oo wuxuu u soo sheegay absaaloom oo iyana labadoodiiba haddiiba way carareen oo waxay yimaadeen nin buxuuriim deggan gurigiis oo barxadda ceel ku leh oo iyana halkaasay ku dhaadhaceen oo naagtiina ceelka afkiisii bay wax ku gogashay oo waxay ku dul firdhisay haruur la tumay oo waxbana lagama ogaan oo addoommadii absaaloom naagtii bay gurigii ugu yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen aawaye aximacaas iyo yoonataan markaasaa naagtii waxay ku tidhi war waxay ka gudbeen togga biyaha oo iyana markay doondooneen oo ay heli waayeen ayay ku noqdeen yeruusalaam oo markay tageen dabadeed ayay ceelkii ka soo baxeen oo ay tageen oo ay boqor daa'uud u soo warrameen oo waxay daa'uud ku yidhaahdeen war kaca oo haddiiba biyaha gudba waayo axitofel sidaasuu talo kaagees ah ugu teliyey markaasaa daa'uud iyo dadkii isaga la jiray oo dhammu kaceen oo waxay ka gudbeen webi urdun oo markii waagii baryey ma jirin mid iyagii ah oo aan webi urdun ka gudbin oo axitofelna markuu arkay inaan taladiisii la raacin ayuu dameerkii kooraystay oo magaaladiisuu tegey oo intuu reerkiisii la dardaarmay ayuu isdeldelay wuuna dhintay oo waxaa lagu aasay qabrigii aabbihiis oo daa'uudna wuxuu yimid maxanayiim absaaloomna wuxuu ka soo gudbay webi urdun isagoo wata raggii reer binu israa'iil oo dhan oo absaaloomna wuxuu ciidankii madax uga dhigay camaasaa oo yoo'aab wuu ka beddelay haddaba camaasaa waxaa dhalay nin reer binu israa'iil ah oo magaciisa la odhan jiray yitraa oo wuxuu qabay abigayil oo ay naxaash dhashay oo waxay la dhalatay seruyaah oo ahayd yoo'aab hooyadiis markaasaa absaaloom iyo reer binu israa'iil waxay soo degeen dalkii galicaad markii daa'uud yimid maxaniyim waxaa u yimid shoobii oo ahaa ina naxaash ee ahaa reer camoonkii degganaa rabaah iyo maakiir oo ahaa ina cami'eel ee ahaa reer camoonkii degganaa rabaah iyo maakiir oo ahaa ina cami'eel ee ahaa reer loodebeer iyo barsiley oo ahaa reer gelicaadkii degganaa rogeliim oo waxay u keeneen gogol iyo fijaanno iyo weelal dhoobo ah iyo sarreen iyo shaciir iyo bur iyo salool iyo atar iyo misir iyo digir iyo malab iyo subag iyo ido iyo faar lo'aad oo waxay waxaas oo dhan u keeneen daa'uud iyo dadkii la socday inay cunaan waayo waxay is yidhaahdeen dadku cidladay ku gaajoodeen oo ku daaleen oo ku haraadeen samu'eelkii labaad cutubka toban iyo siddeedaad markaasaa daa'uud wuxuu tiriyey dadkii isaga la jiray oo wuxuu u yeelay saraakiil kun kun u taliya iyo saraakiil boqol boqol u taliya markaasaa daa'uud dadkii diray oo wuxuu u qaybiyey saddex meelood kolkaasuu meel wuxuu u dhiibay yoo'aab meelna wuxuu u dhiibay abishey oo ay seeruyaha dhashay ee ahaa yoo'aab walaalkiis oo meeshii kalena wuxuu u dhiibay itey kii reer gaad markaasaa boqorkii wuxuu dadkii ku yidhi sida xaqiiqada ah aniga qudhayduna waan idin raacayaa laakiinse dadkii waxay yidhaahdeen waa inaanad bixin waayo annagu haddaannu cararno dan nagama ay lahaan doonaan oo xataa haddii nuskayo dhintona dan nagama ay lahaan doonaan laakiinse adigu waad ka qiimo weyn tahay toban kun oo naga mid ah sidaas daraaddeed haatan waxaa wanaagsan inaad adoo diyaar ah iska joogtid oo aad xagga magaalada naga caawidid boqorkiina wuxuu iyagi ku yidhi wax alla wixii idinla wanaagsan ayaan samaynayaa kolkaasaa boqorkii wuxuu istaagay eridda dhinaceeda oo dadkii oo dhammuna dibadday u baxeen iyagoo ah boqol boqol iyo kun kun markaasaa boqorkii wuxuu amray yoo'aab iyo abishey iyo itey oo ku yidhi ninka dhallinyarada oo ah absaaloom aniga aawaday ugu naxariista oo dadka oo dhammuna way maqleen markii boqorku saraakiisha oo dhan ku amray wax absaaloom ku saabsan saas daraaddeed dadkii dibadday u baxeen oo waxay reer binu israa'iil kaga hor tageen duurka oo dagaalkiina wuxuu ka dhacay kayntii reer efrayiim oo dadkii reer binu israa'iilna waxaa meeshaas ku laayay addoommadii daa'uud oo maalintaas waxaa la laayay dad badan oo waxaa ka dhintay labaatan kun oo nin oo dagaalkiina wuxuu ku faafay waddankii oo dhan oo maalintaas waxaa kayntii cuntay dad ka sii badan intii seeftu cuntay absaaloomna si kadis ah ayuu uga hor yimid addoommadii daa'uud absaaloomna baqashiisii ayuu fuushanaay oo baqashiisii waxay hoos martay geed weyn laamihiis kolkaasaa geedkii madaxiisii qabsaday oo wuxuu ka lalmaday meel cirka iyo dhulka u dhaxaysa oo baqashii ku hoos jirtayna way iska socotay markaasaa nin arkay oo yoo'aab u soo sheegay oo wuxuu ku yidhi war waxaan soo arkay absaloom oo geed ka lalmada yoo'aabna wuxuu ninkii u soo warramay ku yidhi oo haddaad aragtay maxaad isaga halkaas ugu dili weyday oo anna waxaan ku siin lahaa toban gogo oo lacag ah iyo dhexir markaasaa ninkii yoo'aab ku yidhi inkastoo aan heli lahaa kun gogo oo lacag ah weliba ma aanan yeeleen inaan gacantayda wiilka boqorka u qaado waayo annagoo maqalnayna ayaa boqorku idinku amray adiga iyo abishey iyo itey oo idinku yidhi iska jira oo yaan nina taaban ninka dhallinyarada ah ee absaaloom ah ama haddaan saas samayn lahaa naftaydan been kula macaamiloon lahaa waayo boqorka waxba kama qarsoona adiga qudhaaduna waad igu kici lahayd oo yoo'aabna wuxuu yidhi anigu saas kugula sii joogi maayo markaasuu qaatay saddex gantaal oo absaaloom wadnaha juq ka siiyey isagoo weli nool oo geedkii ku dhex jira kolkaasaa waxaa absaaloom hareereeyey toban nin oo dhallinyaro ahaa oo yoo'aab hub u siday oo intay dileen ayay gowraceen markaasaa yoo'aab buunkii afuufay oo dadkiina waxay ka soo noqdeen eryadkii ay reer binu israa'iil eryanayeen waayo yoo'aab baa u diiday oo absaaloom bay qaadeen oo ku tuureen yamays dheer oo kaynta ku dhex yiil oo waxay dusha kaga tuuleen dhagaxyo fara badan oo reer binu israa'iilna dhammaantood mid waluba teendhadiisii buu ku cararay oo absaaloomna intuu noolaa ayuu yidhi wiil magacayga lagu soo xasuusto ma aan lihi sidaas daraaddeed wuxuu qaaday tiir oo dhex qotomiyey dooxadii boqorka oo tiirkiina wuxuu ku magacaabay magaciisii oo ilaa maantadaan la joogo waxaa lagu magacaabaa taalladii absaaloom markaasaa aximacas oo ahaa ina saadoq yidhi haddaba idaaya aan orde oo aan boqorkii u soo warramee sida rabbigu uga aarguday cadaawayaashiisii kolkaasaa yoo'aab wuxuu ku yidhi adigu maanta ahaan maysid kan warka qaadaya laakiinse maalin kalead qaadi doontaa ilowse adigu maanta waxba war qaadi maysid maxaa yeelay boqorka wiilkiisii baa dhintay markaasaa yoo'aab wuxuu kii reer kuush ku yidhi tag oo boqorkii u sheeg wixii aad aragtay oo kii reer kuushna intuu yoo'aab u sujuuday ayuu orday markaasaa aximacas oo ahaa ina saadoq ayaa mar kale yoo'aab ku yidhi wax kastaba ha dhaceene waan ku baryaaye idda aan kii reer kuush ka daba ordee oo yoo'aabna wuxuu ku yidhi wiilkaygiyow adigoon waxba ku helayn warkan bal maxaad u ordaysaa wuxuuse yidhi wax kastaa ha dhacee waan ordayaa kolkaasuu ku yidhi orod markaasaa aximacas wuxuu qaaday waddadii bannaanka oo kii reer kuushna wuu ka dheereeyey oo daa'uudna wuxuu fadhiyey labada irdood dhexdooda waardiyihiina wuxuu fuulay iridda saqafkeeda ilaa derbigii markaasuu wax fiidhiyey oo arkay nin keligiisoo ordaya kolkaasaa waardiyihii dhawaaqay oo boqorkii buu u sheegay boqorkiina wuxuu yidhi hadduu keligiis yahay war buu sidaa oo isna wuu soo orday wuuna soo dhowaaday markaasaa waardiyihii arkay nin kale oo soo ordaya kolkaasaa waardiyihii u dhawaaqay iridjoogihii oo ku yidhi bal eeg nin kalaa keligii soo ordaya oo boqorkiina wuxuu yidhi isna war buu sidaa markaasaa waardiyihii wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu ninka hore orodkiisu u eg yahay orodkii aximacas ina saadoq markaasaa boqorkii wuxuu yidhi isagu waa nin wanaagsan wuxuu soo wadaa war wanaagsan markaasaa aximacas dhawaaqay oo boqorkii ku yidhi wax waliba waa hagaagsan yihiin oo intuu boqorka hortiisii ku sujuuday ayuu wejiga dhulka saaray oo yidhi waxaa ammaan leh rabbiga ilaahaaga ah oo inoo soo gacan geliya raggii gacanta kuu qaaday boqorow sayidkaygiiyow boqorkiina wuxuu yidhi ninkii dhalinta yaraa ee absaloom ahaa ma nabdoon yahay aximacasna wuxuu ku jawaabay boqorow markii yoo'aab isoo diray anigoo addoonkaaga ah waxaan arkay buuq weyn laakiinse wax alla wuxuu ahaa ma aqaan markaasaa boqorkii wuxuu yidhi bal gees u leexo oo halkan istaag markaasuu gees u leexday oo istaagay markaasaa kii reer kuush yimid oo yidhi war baan kuu wadaa boqorow sayidkaygiiyow waayo rabbigu maantuu kaaga soo aarguday kuwii kugu kacay oo dhan markaasaa boqorkii wuxuu kii reer kuush ku yidhi ninkii dhalin yaraa ee absaloom ahaa ma nabdoon yahay oo kii reer kuushna wuxuu ku jawaabay boqorow sayidkaygiiyow cadaawayaashaada iyo intii inay wax ku yeelaan kugu kacda oo dhanba ilaaha ka yeelo sida ninkaas dhallinyarada ahu yahay oo boqorkiina aad buu u naxay oo wuxuu kor ugu baxay qolkii iridda ka korreeyey wuuna ooyey oo intuu sii socdayna wuxuu lahaa wiilkaygii absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygii absaaloomow hoogayee waan ku dhiman lahaa absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygiiyow samu'eelkii labaad cutubka toban iyo sagaalaad markaasaa yoo'aab waxaa loo soo sheegay oo lagu yidhi bal eeg boqorkii wuu ooyayaa oo u barooranaya absaaloom oo maalintaas guushii waxay dadkii oo dhan ugu rogmatay baroor waayo maalintaas waxaa dadku maqlay in la yidhi boqorkii wiilkiisii buu u murugoonayaa oo dadkiina maalintaas qarsoodi bay ku soo galeen magaaladii sidii dad ceebaysanu ay u dhuuntaan markii ay dagaalka ka cararaan markaasaa boqorkii hagoogtay oo cod weyn buu ku qayliyey oo yidhi wiilkaygii absaaloomow absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygiiyow markaasaa yoo'aab boqorkii ugu yimid gurigiisii oo ku yidhi maanta waxaad ceebaysay wejiyadii addoommadaada oo dhan kuwaasoo maanta naftaada badbaadshay iyo nafta wiilashaada iyo gabdhahaaga iyo nafta naagahaaga iyo nafta naagahaaga addoommaha ah oo weliba waxaad jeceshahay kuwa ku neceb kuwa ku jecelna waad neceb tahay waayo maanta waxaad caddaysay inaanay amiiro iyo addoommababa waxba kula ahayn maxaa yeelay maanta waxaan ogaaday haddii absaaloom noolaan lahaa oo aan anigu kulligayo dhiman lahayn inaad taas aad ugu farxi lahayd haddaba saas daraaddeed kac oo dibadda u bax oo addoommadaada intaad la hadashid dhiiro geli waayo rabbigan ku dhaartaye haddaadan dibadda u bixin inaan ninna caawa kula joogayn oo taasuna way kaaga sii xumaanaysaa kulli sharkii kugu dhacay tan iyo yaraantaadii markaasaa boqorkii sare joogsaday oo iriddii buu fadhiistay oo taasaa loo sheegay dadkii oo dhan oo lagu yidhi bal eega boqorkii iridduu fadhiyaaye markaasaa dadkii oo dhammu boqorkii hor yimaadeen markii hore reer binu israa'iil nin waliba wuxuu u cararay teennadiisii oo dadkii oo dhan iyo qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammun way isla doodayeen oo waxay islahaayeen war boqorku wuxuu inaga samata bixiyey cadaawayaasheenna reer falastiinna wuu inaga badbaadshay oo haatanna wuxuu dalka uga cararay absaaloom aawadiis oo absaaloomkii aynu u subkannay inuu inoo taliyana dagaalkii buu ku dhintay haddaba maxaad uga hadli weydeen si boqorka loo soo celiyo markaasaa boqorkii uu cidiray wadaaddadii ahaa saadoq iyo aabyaataar oo wuxuu ku yidhi odayaasha dalka yahuudaha la hadla oo ku dhaha waxaa boqorka u yimid hadalkii reer binu israa'iil oo dhan oo leh boqorka gurigiisa ha lagu soo celiyo laakiinse maxaad idinku dadka uga hadheen si aad boqorka gurigiisii ugu soo celisaan war idinku walaalahay baad tihiin oo waxaad kaloo tihiin laftayda iyo luddayda haddaba maxaad idinku dadka uga hadheen si aad boqorka gurigiisii ugu soo celisaan oo camaasaana waxaad ku tidhaahdaan war miyaadan ahayn laftayda iyo luddayda ilaah saas iyo si ka sii daran ha igu sameeyo haddaan ciidanka sirkaal kaaga dhigi waayo oo aadan had iyo goorba hortayda joogin meeshii yoo'aab markaasuu soo jeediyey qalbigii dadkii dalka yahuudah oo dhan oo wuxuu ka dhigay sidii nin keliya qalbigiis saas aawadeed waxay u soo cidireen boqorkii oo ku yidhaahdeen adiga iyo addoommadaada oo dhammuba soo noqda haddaba boqorkii wuu noqday oo wuxuu yimid webi urdun oo dadkii dalka yahuudna waxay yimaadeen gilgaal inay boqorka ka hor tagaan oo ay boqorka ka gudbiyaan webi urdun oo shemcii inageeraa oo ahaa reer benyamin oo ka yimid baxuriim ayaa soo dhaqsaday oo ula soo dhaqaaqay raggii reer yahuudah inay boqor daa'uud ka hor tagaan oo waxaa isaga la socday kun nin oo reer benyamin ah iyo siibaa oo ahaa midiidinkii reerkii saa'uul iyo shan iyo tobankiisii wiil iyo labaatankiisii addoon oo webi urdun bay dhex mareen isagoo boqorku arko markaasaa waxaa gudubtay saxiimad in lagu soo tallaabiyo reer boqor iyo inuu sameeyo wixii isaga la wanaagsan oo shimcii oo ahaa inageera ayaa ku dhacay boqorka hortiisii markuu webi urdun ka soo gudbay oo wuxuu boqorkii ku yidhi sayidkaygiiyow dembi ha igu tirin oo ha xasuusan wixii aan anoo addoonkaaga ah si qallocan kuugu sameeyey maalintii aad yeruusaleem ka baxday oo boqorow sayidkaygiiyow taas qalbiga ha ku qabsan waayo anigoo addoonkaaga ah haatan waan ogahay inaan dembaabay oo sidaas daraaddeed ayaan maanta reer yuusuf oo dhan ugu soo hormaray inaan soo dhadhaco oo aan kaa hor imaado boqorow sayidkaygiiyow laakiinse waxaa u jawaabay abishey oo ay sarriyaah dhashay oo wuxuu ku yidhi shimcii miyuusan u dhimanayn waxaan uu sameeyey maxaa yeelay wuxuu habaaray rabbiga kiisii subkanaa markaasaa daa'uud wuxuu yidhi kuwiinna ay sarriyaah dhashayow maxaa inaga dhexeeya oo maxaase maanta cadaawayaal iigu noqoteen maanta reer binu israa'iil ma nin baa laga dilayaa oo miyaanan anigu maantay ogayn inaan ahay boqor reer binu israa'iil u taliya markaasaa boqorkii wuxuu shimcii ku yidhi adigu dhiman maysid boqorkiina wuxuu u dhaartay kolkaasaa waxaa yimid inuu boqorka ka hor tago mefibosheed oo ahaa ina saa'uul oo kaasu maalintii boqorku tegey iyo ilaa maalintii uu soo nabad noqday inta ka dhex leh cagihiisa ma uu hagaajin garkiisiina ma uu jarin dharkiisina ma uu mayrin markuu yeruusaleem u yimid inuu boqorka ka hor tago ayaa boqorkii ku yidhi mafiboshedow maxaad ii raaci weyday oo isna wuxuu ku jawaabay boqorow sayidkaygiiyow waxaa iqiyaaneeyey addoonkaygii waayo anoo addoonkaagii ah waxaan is idhi waxaan kooraysan dameer inaan fuulo aawadeed markaasaan boqorka raaci doonaa waayo curyaan baan ahay oo anigoo addoonkaagii ah ayuu igu kaa hor xantay boqorow sayidkaygiiyow laakiinse waxaa tahay sidii malaa'ig ilaah oo kale haddaba wixii kula wanaagsan samee waayo reerka aabbahey oo dhammu waxay ahaayeen sida dad dhintay oo kale xaggaaga boqorow sayidkaygiiyow laakiinse anoo addoonkaaga ah waxaad idhex fadhiisisay kuwa wax ka cuna miiskaaga haddaba weli xaqee baan u leeyahay inaan mar dambe kuu qayshado boqorow boqorkiina wuxuu ku yidhi war maxaad weli uga sii hadlaysaa axwaalahaaga waxaan ku leeyahay adiga iyo siibaa dhulka qaybsada markaasaa mefiboshet wuxuu boqorkii ku yidhi isagu ha iska wada qaato mar haddaad gurigaaga ku soo nabad noqotay boqorow sayidkaygiiyow oo barsilaay oo ahaa reer gelicaad ayaa rogeliim ka yimid oo wuxuu boqorka kala gudbay webi urdun si uu u sii sagootiyo barsilayna nin aad u da'weyn buu ahaa oo wuxuu jiray siddeetan sannadood oo boqorkana sooriyow u keeni jiray intuu maxaniyim joogay maxaa yeelay nin aad u weyn buu ahaa markaasaa boqorkii wuxuu barsiley ku yidhi kaalay oo ila gudub oo anna yeruusaleem baan kugu quudin doonaa barsileyna wuxuu boqorkii ku yidhi bal cimrigaygu waa intee markaan boqorka yeruusaleem u raacayo maanta waxaan jiraa siddeetan sannadood haddaba miyaan kalan garan karaa xumaanta iyo samaanta oo anigoo addoonkaaga ah miyaan dhadhamin karaa waxaan cuno iyo waxaan cabatoona oo miyaan in dambe maqli karaa codka ragga gabyeeya iyo dumarka heesaya haddaba anoo addoonkaaga ah maxaan culays kuugu noqonayaa boqorow sayidkaygiiyow anoo addoonkaaga ah waxaan doonayey inaan webi urdun kaala gudbo oo keliya haddaba maxaad abaalgudkan weyn iigu soo celinaysaa boqorow haddaba anoo addoonkaaga ah waan ku baryaaye iddaa aan dib u noqdee si aan ugu dhinto magaaladaydii iyo meel u dhow qabrigii aabbahay iyo hooyaday laakiinse bal eeg addoonkaagii kimhaam isagu ha kula gudba boqorow sayidkaygiiyow oo isaga ku samee wax alla wixii kula wanaagsan markaasaa boqorkii wuxuu ku jawaabay kimhaam anigu ila gudbayaa oo waxaan u samaynayaa wixii kula wanaagsan oo wax alla wixii aad i weyddiisato waan kuu samaynayaa oo dadkii oo dhamu webi urdun bay ka gudbeen oo boqorkiina wuu gudbay boqorkiina barsiileey wuu dhunkaday wuuna u duceeyey oo isna wuxuu ku noqday meeshiisii sidaasuu boqorkii ugu gudbay gilgaal oo kimhaamna isaguu la gudbay oo reer yuhuudaah oo dhammuna boqorkii bay soo gudbiyeen iyo reer binu israa'iil badhkood dabadeedna dadkii reer binu israa'iil oo dhammu boqorkii bay u yimaadeen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen walaalehen oo ah ragga reer yahuuda ah maxay kuu xadeen oo ay adiga iyo reerkaagaba webi urdun idinku tillaabiyeen iyo weliba raggaagii kula jirayba boqorow markaasaa raggii reer yahuuda waxay ugu jawaabeen raggii reer binu israa'iil war boqorku annagu na hilib xigaa ee maxaad xaaladdan ugu cadhoonaysaan war ma annagaa boqorka wax ka cunay mase hadiyad buu na siiyey oo raggii reer binu israa'iilna waxay raggii reer yahuuda ugu jawaabeen war boqorka toban meelood baannu ku leennahay oo weliba daa'uud annagaa idinkaga xaq leh haddaba maxaad noo quursateen oo aad hore noo weyddiin weydeen talo ku saabsan boqorkeenna soo celintiisa oo raggii reer yahuuda erayadoodii way ka sii adkaayeen erayadii raggii reer binu israa'iil samu'eelkii labaad cutubka labaad oo halkaasna waxaa joogay nin wax mataro ah oo magaciisa la odhan jiray sheebac oo ahaa ina bigri oo qoladiisu ahayd reer benyamiin oo buunkii buu afuufay oo yidhi annagu daa'uud qayb kuma lihin dhaxalna kuma lihin ina yeesey haddaba reer binu israa'iilow nin walowba teendhadaadii tag sidaas daraaddeed raggii reer binu israa'iil oo dhammu way ka hadheen daa'uud la socodkiisii oo waxay daba galeen sheebac oo ahaa ina bigri laakiinse raggii reer yahuudaah waxay ku hadheen boqorkoodii oo ay la socdeen tan iyo webi urdun xataa ilaa yeruusalaam daa'uudna waa yimid gurigiisii yeruusalaam ku yiil markaasaa boqorkii soo kaxaystay tobankiisii naagood oo addoommaha ahaa oo uu kaga tegey inay guriga dhowraan intuu meel gaar leh geliyey ayuu masruufayey laakiinse uma uu tegin sidaas daraaddeed ilamaa maalintii ay dhinteen bay xidhnaayeen iyagoo carmallo ah markaasaa boqorkii wuxuu camaasaa ku yidhi ragga reer yahuuda muddo saddex maalmood ah isugu keeyeer oo adiguna markaas halkan joog markaasaa camaasaa u tegey inuu reer yahuuda isugu yeedho laakiinse wuu ka daba maray wakhtigii loo qabtay ee lala ballamay markaasaa daa'uud abishay ku yidhi hadda sheebac oo ah ina bigri wuxuu inagu samayn doonaa waxyeello ka sii daran tii abasaloom haddaba addoommada sayidkaaga kaxee oo eryo waaba intaasoo ay magaalo dayr leh helaan oo ay inaga baxsadaane markaasaa waxaa isagii raacay yoo'aab raggiisii iyo reer kareetiim iyo reer faleetii iyo raggii xoogga lahaa oo dhan oo yeruusalaam bay uga baxeen inay eryadaan sheebac ina bigri oo markay gaadheen dhagixii weynaa oo gebicoon ku yiil ayaa waxaa ka hor yimid camaasaa oo yoo'aabna wuxuu guntanaa dharkiisii dagaalka ee uu xidhay oo wuxuu kaloo ka hor dhex xidhay seef gallihii ku xidhnayd oo markuu horay u soo baxay ayay ka dhacday markaasaa yoo'aab camaasaa ku yidhi walaalkayow ma nabdoon tahay yoo'aabna gacanta midig ayuu camaasaa garka ku qabtay inuu dhunkado laakiinse camaasaa iskama uu jirin seefta yoo'aab gacanta ugu jirtay sidaasuu caloosha seeftii ugaga dhiftay oo xiidmihiisiina dhulku ugu soo daadiyey oo mar kalena kuma uu dhifan wuuna dhintay dabadeedna yoo'aab iyo walaalkiis abishey waxay eryadeen sheebac oo ahaa ina bigri markaasaa waxaa ag istaagay mid ka mid a yoo'aab raggiisii dhallinyarada ahaa oo wuxuu yidhi kii yo'aab jecel iyo kii daa'uud la dhinacahu yoo'aab ha raaceen oo camaasaa wuxuu yiil jidka dhexdiisa isagoo dhiiggiisii dhex jiifa oo ninkiina markuu arkay in dadkii oo dhammu weli taagan yihiin ayuu camaasaa jidkii ka qaaday oo meel ku jiiday markaasuu maro kor saaray kolkuu arkay in dadkii yimid oo dhammu ay is ag taageen oo markii jidka laga durkiyey ayaa dadkii oo dhammu tageen oo yoo'aab raaceen inay eryadaan sheebac oo ahaa inabikri isna wuu dhex maray qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan iyo tan iyo aabeel iyo beytimacaakaah iyo reer beeri oo dhan oo dhammaantood intay soo urureen ayay eryadeen oo intay yimaadeen ayay isagii ku hareereeyeen aabeel oo ku taal beydmacakaah oo taallo ciid ah ayay derbigii magaalada ag tuuleen ilaa ay qarkii ugu sarreeyey gaarsiiyeen oo dadkii yoo'aab la socday oo dhammuna aad bay u garaacayeen derbigii magaalada si ay u dumiyaan markaas naag aqli badanuna magaalada ka dhawaaqday oo waxay tidhi waan idin baryaaye imaqla oo dhegaysta oo waxaad yoo'aab ku tidhaahdaan halkan iigu kaalay aan kula hadlee markaasuu u soo dhowaaday oo naagtii waxay ku tidhi ma yoo'aab baad tahay oo isna wuxuu ugu jawaabay haah waan ahay kolkaasay ku tidhi bal ereyadayda maqal anoo addoontaada ah oo isna wuxuu ugu jawaabay waan ku maqlayaa markaasay la hadashay oo ku tidhi waxaa waa hore la odhan jiray hubaal aabeel talo ha laga doonto oo saasay xaalkii ku dhammeeyeen anigu waxaan ka mid ahay kuwa reer binu israa'iil ee nabadda jecel ee aaminka ah adiguse waxaad doonaysaa inaad dumiso magaalo iyo hooyo reer binu israa'iil ah rabbiga dhaxalkiisase maxaad u liqaysaa markaasaa yoo'aab wuxuu ugu jawaabay inaan wax liqo oo dumiyo ha iga fogaato oo ha iga dheeraato laakiinse xaaladdu saas ma aha nin ka yimid dalka buuraha leh oo reer afrayiim oo magaciisa la yidhaahdo sheebac ina bikri ayaa gacanta u qaaday boqorka daa'uud ah haddaba isaga keliya ii soo gacan geliya oo anna magaalada waan ka tegayaa markaasaa naagtii waxay yoo'aab ku tidhi bal eeg madaxiisii ayaa derbiga lagaaga soo tuurayaa markaasaa naagtii waxay aqligeedii ula tagtay dadkii oo dhan sheebac oo ina bikri ahaana intay madaxii ka soo gooyeen ayay yoo'aab debadda ugu soo tuureen markaasuu buunkii afuufay oo ay magaaladii ka kala dareereen oo nin waluba wuxuu tegay teendhadiisii oo yoo'aabna yeruusalaam iyo boqorkii buu ku noqday haddaba yoo'aab wuxuu u sarreeyey ciidanka reer binu israa'iil oo dhan banaayaah oo ahaa ina yehoyaadaacna wuxuu u sarreeyey reer karetiim iyo reer faletii oo adoraamna wuxuu ahaa kan baadqaada yehooshafaad oo ahaa ina axiluudna wuxuu ahaa kan taariikhda dhiga oo shewaanna karaani buu ahaa saadoq iyo abyataarna wadaaddo bay ahaayeen oo ciiraa oo reer yaa'iir ahaa isna daa'uud buu wadaad u ahaa samu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo koowaad oo wakhtigii daa'uud abaar baa dhacday intii saddex sannadood ah oo sannadba sannadda ka dambayso markaasaa daa'uud rabbiga baryey rabbiguna wuxuu yidhi tanu waxay ku timid saa'uul iyo reerkiisa dhiigga qaba maxaa yeelay wuxuu laayey reer gebicoon markaasaa boqorkii reer gebicoon u yeedhay oo ku yidhi haddaba reer gebicoon ma ay ahayn reer binu israa'iil laakiinse waxay ahaayeen dad ka haray reer amoor oo reer binu israa'iilna way u dhaarteen iyaga oo saa'uul baa wuxuu damcay inuu laayo iyaga qiiradii uu u qabay reer binu israa'iil iyo reer yahuuda aawadeed oo daa'uud wuxuu reer gibicoon ku yidhi war maxaan idin sameeyaa oo maxaan kafaara gud u bixiyaa si aad dhaxalka rabbiga ugu ducaysaan oo reer gebicoonna waxay ku yidhaahdeen annaga iyo saa'uul iyo reerkiisa waxaana dhex yaalla ma aha xaal ku eg lacag iyo dahab oo annana dooni mayno inaynu reer binu israa'iil nin ka dilno markaasuu ku yidhi haddaba wixii aad tidhaahdaan waan idiin samaynayaa iyana waxay boqorkii ku yidhaahdeen ninkii na baabi'iyey oo ku fikiray in nala laayo oo aanan dhex degganaan waddanka reer binu israa'iil oo dhan hanaloo keeno toddoba nin oo wiilashiisii ah oo rabbiga ayaannu ugu deldelaynaa gebicahdii saa'uul kii rabbigu doortay laakiinse boqorkii wuu badbaadiyey mefibosheed oo ahaa ina yonataan ina saa'uul maxaa yeelay dhaartii rabbiga ayaa u dhexaysay daa'uud iyo yonataan ina saa'uul laakiinse boqorkii wuxuu soo qabtay labadii wiil ee risfaah ina ayah oo ay u dhashay saa'uul kuwaasoo oo ahaa armoni iyo mefiboshet iyo shantii wiil ee miikaal ina saa'uul oo ay u dhashay ina barsiiley kii reer mexolaad oo wuxuu u gacan geliyey reer gabicoon oo buurtay ku deldeleen rabbiga hortiisa oo toddobadiiba way wada dhinteen oo waxaana la dilay xilligii beergoyska maalmaha ugu horreeya marka shaciirka la gooyo markaasaa risfaah oo ahayd ina ayah ayaa soo qaadatay dhar joonyad ah oo waxay ku goglatay dhagaxa halkaasna waxay joogtay wakhtigii beergoyska iyo ilaa roob cirka ka soo daatay oo maalintiina uma ay oggolaan in haadka hawadu ku dego habeenkiina waxay ka dhowri jirtay dugaagga duurka oo waxaa daa'uud loo soo sheegay wixii ay samaysay risfaah ina ayah oo ahayd saa'uul naagtiisii addoonta ahayd oo daa'uud intuu tegey ayuu lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan ka soo qaaday dadkii reer yabeesh gelicaad oo ka xaday jidkii beytshaan kaasoo ah meeshii ay reer falastiin ku deldeleen iyaga maalintii ay reer falastiin saa'uul ku dileen gilbooca oo halkaasuu ka soo qaaday lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan oo waxaa loo soo ururiyey kuwii la deldelay lafahoodii oo lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan waxaa lagu aasay dalka reer benyamiin meel ku taal oo la yidhaahdo saylac oo waxaa la geliyey qabrigii aabbihii isqiish oo waxaa la sameeyey kulli wixii boqorku ku amray oo dhan oo taas dabadeedna ilaah baa dalkii loo baryey oo haddana reer falastiin waxay la dirireen reer binu israa'iil markaasaa daa'uud daa dhacay isaga iyo addoommadiisii la socdayba oo waxay la dirireen reer falastiin laakiinse daa'uud wuu taaggabay oo yeshbii benoob oo ka mid ahaa wiilashii raafaa oo miisaanka warankiisu ahaa saddex boqol oo shaqel oo naxaas ah oo seef cusubna dhexday ugu xidhnayd ayaa damcay inuu daa'uud dilo laakiinse daa'uud waxaa caawiyey abiishey oo ay seeruyaah dhashay oo intuu kii reer falastiin wax ku dhiftay ayuu dilay markaasaa daa'uud raggiisii dhaar u mareen oo ku yidhaahdeen adigu mar dambe dagaal noola bixi maysid yaadan laabadda reer binu israa'iil bakhtiine oo taas dabadeed waxay noqotay in reer falastiin haddana goob lagula diriray oo sibikey oo reer xushaad ahaa wuxuu dilay saaf oo ahaa mid ka mid ah wiilashii rafaa oo haddana reer falastiin waxaa lagula diriray goob oo elxanaan ina yacarey orejiim oo reer beytlaxam ahaa wuxuu dilay goli'aad oo reer gaad ahaa oo samayda warankiisuna waxay la ekayd dharsameeyaha looxiisa oo haddana waxaa dagaal ka dhacay gaad halkaasna waxaa joogay nin aad u dheer oo gacmahana mid kasta wuxuu ku lahaa lix farood cagahana mid kasta wuxuu ku lahaa lix farood oo farihiisuna kulligood waxay ahaayeen afar iyo labaatan oo isna wuxuu u dhashay rafaa oo markuu reer binu israa'iil caayey waxaa isagii dilay yonataan oo uu daa'uud walaalkiisii shamcii ahaa dhalay afartaasu waxay rafaa ugu dhasheen gaad oo waxay ku dhinteen daa'uud gacantiisii iyo gacantii addoommadiisa samu'eelkii labaad cutubka labi-iyo labaatanaad daa'uud wuxuu rabbiga kula hadlay erayadii gabaygan maalintii rabbigu ka samata bixiya gacantii cadaawayaashiisa oo dhan iyo gacantii saa'uulba oo wuxuu yidhi rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabaad ah iyo qalcaddayda iyo samata bixiyahayga xataa waa kayga iyo ilaaha ah gabbaadkayga isagaan isku hadlayn doonaa isagu waa gaashaankayga iyo geeska badbaadadayda iyo munaaradayda dheer iyo magangalkayga iyo badbaadshahayga waxaad iga badbaadisaa dulmiga waxaan baryayaa rabbiga istaahila in la ammaano oo sidaasaan cadaawayaashayda kaga badbaadi doonaa waayo waxaa i hareereeyey hirarkii dhimashada oo waxaa i cabsiiyey daadkii cibaado la'aanta waxaa igu wareegsanaa xarkihii shii'ool oo waxaa i qabsaday dabinnadii dhimashada anigoo cariiri ku jira ayaan rabbiga baryey haah waxaan u qayshaday ilaahey oo isna codkayguu macbudkiisa ka maqlay oo qayladayduna dhegihiisay gashay markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray oo samada aas-aaskeediina wuu dhaqdhaqaaqay oo wuu raxmay maxaa yeelay ilaah waa cadhaysnaa oo dulalka sankiisa waxaa ka soo baxay qiiq afkiisana waxaa ka soo baxay dab wax gubaya oo dhuxulaa ka shidmay isaga oo samooyinkiina wuu soo foorarshay oo hoos buu u soo degay oo cagihiisana waxaa hoos yiil gudcur weyn wuxuuna fuulay keruub wuuna duulay haa oo waxaa lagu arkay isagoo fuushan dabaysha baalasheeda oo gudcurkii wuxuu ka dhigay taambuug hareerihiisa ku wareegsan iyo biyo urursan iyo daruuraha qarada waaweyn oo cirka oo nuurka hortiisa yaal aawadiisna dhuxulo dab ah ayaa shidmay rabbiguna wuxuu ka onkaday samada sareeyuhuna wuxuu ku hadlay codkiisii markaasuu fallaadho soo ganay oo kala firdhiyey iyagii oo wuxuu soo diray hillaac wuuna baabi'iyey iyagii oo canaantii rabbiga aawadeed iyo dulalkii sankiisa neefta ka soo baxaysa aawadeed ayaa durduradii baddu la muuqdeen oo aas-aaskii duniduna wuu soo bannaan baxay xagga sare ayuu cid ka soo diray oo wuu i qaaday oo wuxuu iga soo dhex bixiyey biyo badan wuxuu iga samata bixiyey cadowgaygii xoogga badnaa iyo kuwii i necbaaba waayo iyagu way iga xoog badnaayeen waxay igu soo kediyeen maalintii aan balaayaysnaa laakiinse rabbigu wuxuu ii ahaa tiir weliba wuxuu ii keenay meel ballaaran wuu isamata bixiyey maxaa yeelay wuu igu farxay rabbigu wuxuu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd oo sida ay nadiifsanaantii gacmahaygu ahayd ayuu iigu abaalguday waayo anigu waan xajiyey jidadkii rabbiga oo ilaahayna sii caasinimo ah ugama tegin waayo xukumaddiisii oo dhammu hortayday yiileen oo qaynuunadiisana anigu kama aan tegin oo weliba xaggiisana waan ku qumanaa oo waan iska dhowray xumaantaydii sidaas daraaddeed ayaa rabbigu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd iyo sidii nadiifsanaantaydii ay ku ahayd indhihiisa hortooda kii naxariis leh waad u naxariisanaysaa oo ninkii qumanna waad u qumanaanaysaa kii daahir ahana daahir baad u ahaanaysaa oo kii qallocanna mid maroorsan baad u ahaanaysaa oo dadka dhibaataysanna waad badbaadinaysaa laakiinse indhahaagu way arkaan kuwa kibirsan inaad hoos u dejiso waayo rabbiyow waxaad tahay laambadayda oo rabbiga ayaa gudcurkayga iftiiminaya oo adaan colkuugu dhex ordaa oo ilaahay caawimaaddiisa ayaan derbi kaga boodaa ilaah jidkiisu waa quman yahay rabbiga ereygiisuna waa mid la tijaabiyey oo isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isku halleeya oo dhan bal yaa ilaah ah rabbiga mooyaane oo bal yaa dhagax weyn ah ilaahayaga mooyaane ilaah waa qalcaddayda xoogga badan oo isagu wuxuu hoggaamiyaa kuwa jidhkiisa ku quman isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada oo wuxuu igu fadhiisiyaa meelahayga sarsare gacmahaygana wuxuu baraa dagaalka oo sidaas daraaddeed gacmahaygu waxay xoodaan qaanso naxaas ah weliba waxaad kaloo isiisay gaashaankii badbaadadaada oo roonaantaada ayaa i weynaysay adigu tillaabooyinkayga ayaad ku ballaadhisay hoostayda oo cagahayguna ma aysan biririxan anigu waxaan eryaday cadaawayaashaydii oo waan baabi'iyey dibna ugama soo noqon jeeray wada baaba'een oo iyagaan baabi'iyey waanan wada laayey si aanay mar dambe u awoodin inay soo sarakacaan oo cagahaygay ku soo hoos dhaceen waayo xoog baad iigu guntisay dagaalka aawadiis oo kuwii igu kacayna hoostaydaad ku soo tuurtay oo cadaawayaashaydiina waxaad ka dhigtay inay dhabarka ii jeediyaan si aan u kala gooyo kuwa i neceb waxbay fiirsadeen laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya oo xataa rabbiga way baryeen laakiinse uma uu jawaabin markaasaan iyagii u duqeeyey sida boorka dhulka waan ku tuntay sidii dhoobada jidadka taal oo kale markaasaan kala firdhiyey oo waxaad kaloo iga samata bixisay murankii dadkayga oo waxaad iga sii dhigtay qurumaha madaxdoodii oo dad aanan aqoon ayaa ii adeegi doona oo shisheeyaashu way isu kay dhiibi doonaan oo mar alla markay warkayga maqlaan way ii addeeci doonaan shisheeyaashu way libdhi doonaan oo iyagoo gariiraya ayay qolalkooda ka soo bixi doonaan rabbigu waa nool yahay oo mahad waxaa leh dhagaxayga weyn oo ha sarreeyo ilaaha ah dhagaxa weyn ee badbaadintayda kaasoo ah ilaaha aniga ii aarguda oo dadkan hoostayda ku soo tuura oo wuxuu iga soo bixiyaa cadaawayaashayda haah waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca oo waxaad iga samata bixisaa ninka dulmiga badan sidaas daraaddeed rabbiyow anigu waxaan kuugu mahadnaqi doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga ammaan baan ugu gebyi doonaa rabbigu si weyn buu boqorkiisa u samata bixiyaa oo wuxuu weligiis raxmad u sameeyaa kii uu subkaday kaasoo ah daa'uud iyo farcankiisaba weligiis iyo weligiis samu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo saddexaad haddaba erayadaannu waa kuwii ugu dambeeyey oo daa'uud daa'uud inayeesey wuxuu leeyahay ninkii kor loo qaadayna wuxuu leeyahay kaasoo ah kii ilaaha yacquub subkay ee ugu sabuur macaan reer binu israa'iil oo dhan rabbiga ruuxiisii baa iga dhex hadlay oo ereygiisiina carabkayguu saarnaa ilaah reer binu israa'iil baa yidhi oo dhagixii weynaa ee reer binu israa'iil ayaa ila hadlay isagoo leh waxaa jiri doona mid dadka si xaq ah ugu taliya oo ilaah cabsidiisa wax ku xukuma kaasu wuxuu ahaan doonaa sida iftiinka subaxdii marka qoraxdu soo baxdo iyo sida aroor aan cadar ahayn markuu doog jilicsanu dhulka ka soo baxo oo uu bayaan u dhalaalayo roobka dabadiis sida runta ah reerkaygu xagga ilaah saas kuma aha laakiinse axdi aan weligiis dhammaanayn ayuu ila dhigtay oo wax kastaba wuu hagaajiyey wuuna adkeeyey oo inkastoo uusan soo bixin weliba waa badbaadadayda oo dhan iyo doonistayda oo dhanba laakiinse kuwa waxmatarayaasha ah dhammaantood waxay noqonayaan sidii qodxanta layska tuuro waayo iyaga gacanta laguma qaadi karo laakiinse ninkii iyaga taabta waa in hub looga dhigaa bir iyo waran samaydiisa oo iyana dhammaantood meeshoodaa lagu gubi doonaa kuwaannu waa magacyadii nimankii xoogga badnaa oo daa'uud haystay yoshebashabeed oo ahaa reer taxkimoon oo saraakiisha madax u ahaa kaasoo ahaa caddiino kii reer ceseen oo warankiisa uu qaaday siddeedda boqol oo isku mar qura dilay oo kaas dabadiisna waxaa jiray ilicaasaar ina dooddaay oo ahaa reer axoo ah oo kaasu wuxuu ahaa saddexdii nin oo daa'uud la jirtay midkood markay caayeen reer falastiin oo halkaas isugu urursaday inay la diriraan oo ay dadkii reer binu israa'iilna mar hore sii tageen wuu kacay oo laayay reer falastiin ilaa ay gacantii daashay oo gacantii seeftii ku dhegtay oo rabbiguna maalintaas aad buu u guuleeyey markaasaa dadkiina u soo noqdeen inay wax dhacaan oo keliya oo isaga dabadiisna waxaa jiray shamaah oo ahaa ina agee oo qoladiisuna ahayd reer haraari oo reer falastiinna waxay isu soo wada urursadeen inay soo dhacaan meel misir ka buuxo oo dadkiina waxay ka carareen reer falastiin laakiinse isagu beertuu isdhex taagay oo daafacay wuuna laayay reer falastiin oo rabbiguna aad buu u guuleeyey oo soddonkii madaxda ahaa saddex ka mid ah ayaa tegey oo daa'uud ugu yimid godkii cabdulaam xilligii beergoyska oo colkii reer falastiinna waxay soo degeen dooxadii refaa'iim oo markaas daa'uud wuxuu ku jiray dhufayska oo ciidankii reer falastiin xeradooduna waxay ahayd beytlaxam oo daa'uud intuu biyo u xiisooday ayuu yidhi waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka beytlaxam ee iridda ku ag yaal markaasaa saddexdii nin ee xoogga badnaa ayaa dhex maray ciidankii reer falastiin oo waxay biyo ka soo dhaamiyeen ceelkii beytlaxam ee iridda ku ag yiil oo intay soo qaadeen ayay daa'uud u keeneen laakiinse wuu diiday inuu ka cabo biyahaas rabbiguuse u daadshay oo wuxuu yidhi rabbiyow ha iga fogaato inaan saas yeelo ma waxaan cabaa dhiiggii raggii naftooda biimeeyey sidaas daraaddeed wuu diiday inuu cabo oo saddexdii nin oo xoogga badnaana saasay yeeleen oo saddexdoodana waxaa madax u ahaa abishay oo ahaa yoo'aab walaalkiis oo ay seeruyaah dhashay oo kaasu wuxuu waran u qaatay saddex boqol oo nin wuuna wada laayey saddexdiina magac buu ku lahaa isagu miyaanu saddexdooda ugu ciso badnayn sidaas daraaddeed waxaa looga dhigay sirkaal habase yeeshee saddexdii hore ma uu gaarin oo banaayaah ina yahoyaadaac oo u dhalay nin xoog weyn oo reer qabsee eel ahu kaasoo sameeyey fallimo waaweyn wuxuu dilay labadii wiil oo ari'eel kii reer mo'aab oo haddana wuu tegey oo libaax buu godku dhex dilay wakhtiga barafka oo wuxuu kaloo dilay nin masri ah oo dheer oo masriguna wuxuu gacanta ku haystay waran laakiinse isagu wuxuu ula tegey ul oo warankii ka dhufsaday gacantii masriga oo isagii ku dilay warankiisii oo waxyaalahan waxaa sameeyey benaayaah ina yahoyaadaac oo isna saddexdii nin ee xoogga badnaa magac buu ku lahaa oo weliba isagu wuu ka ciso badnaa soddonka laakiinse ma uu gaarin saddexdii hore oo daa'uudna wuxuu isaga madax uga dhigay la taliyayaashiisii oo soddonka waxaa ka mid ahaa casaaheel oo yoo'aab walaalkiis ahaa iyo elxanaan oo ahaa ina dooddo oo reer beytlaxam ahaa iyo shamaah oo ahaa reer xarood iyo iliqaa oo ahaa reer xarood iyo xelees oo ahaa reer falti iyo ciiraa ina ciqeesh oo ahaa reer tiqooca iyo abiceesar oo ahaa reer caanaatood iyo mabunaay oo ahaa reer xushaad iyo salmoon oo ahaa reer axoo ah iyo maharaay oo ahaa reer netofah iyo xeeleeb ina bacaanah oo ahaa reer netofah iyo itey ina ribeey oo ahaa reer gebicah oo qoladiisu ahayd reer benyamiin iyo benaayaah oo ahaa reer fircaatoon iyo xidey oo ka yimid durduradii gacash iyo abicalboon oo ahaa reer carabah iyo casmaawed oo ahaa reer barxuum iyo elyaxbaa oo ahaa reer shacalbiim iyo wiilashii yaasheen yonataan iyo shamaah oo ahaa reer haraari iyo axiyaam ina sharaar oo ahaa reer araari iyo elifeleed ina axasbay oo ahaa wiilkii kii reer macaakaah iyo elicaam ina axitofel oo ahaa reer gilooh iyo xesro oo ahaa reer karmel iyo facarey oo ahaa reer caraab iyo yigaal ina naataan oo ahaa reer sobaah iyo bani oo ahaa reer gaad iyo selaq oo ahaa reer camoon iyo naxaray oo ahaa reer bi'irood iyo kuwii gaashaanka u qaadi jiray yoo'aab oo ay seeriyah dhashay iyo ciiraa oo ahaa reer yeetar iyo gaareeb oo ahaa reer yeetar iyo uuriyaa oo ahaa reer xeed oo kulligoodna waxay ahaayeen toddoba iyo soddon samuu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo afaraad oo haddana rabbiga cadhadiisii aad bay ugu kululaatay reer binu israa'iil oo daa'uud buu iyagii ku soo kiciyey oo wuxuu yidhi tag oo soo tiri reer israa'iil iyo reer yahuud ah markaasaa boqorkii ku yidhi yoo'aab oo ahaa sirkaalkii ciidanka oo isaga la joogay horay iyo dib oo dhex mar qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan tan iyo daan iyo ilaa bi'ir sheebac oo dadka soo tiriya si aan u ogaado dadka tiradiisa markaasaa yoo'aab boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha badiyo dadka oo inkastoo ay yihiinba ha ku daro boqol jibbaar oo indhahaagu boqorow sayidkaygiiyow taas ha arkeen laakiinse maxaad taas ugu faraxaysaa boqorow sayidkaygiiyow habase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalladii yoo'aab iyo saraakiishii ciidankaba markaasaa yoo'aab iyo saraakiishii ciidankuba boqorka hortiisii ka tageen inay dadkii soo tiriyaan oo waxay ka gudbeen webi urdun oo degeen carooceer oo ku taal xagga midigta oo magaalada ku dhex taal dooxadii gaad iyo tan iyo yacseer oo haddana waxay yimaadeen galicaad iyo ilaa dalkii taxtiim xodshii oo waxay yimaadeen daanyacaan iyo sidoon hareeraheeda oo waxay yimaadeen dhufayskii turos iyo magaalooyinkii reer xiwi iyo reer kancaan oo dhan oo waxay tageen xagga koonfureed oo dalka yahuudaah ilaa bi'ir shabec haddaba markay dalkii oo dhan horay iyo dib u dhex mareen ayay yeruusalaam ku soo noqdeen sagaal bilood iyo labaatan maalmood dabadood markaasaa yoo'aab boqorkii siiye tiradii dadka oo waxaa dalka israa'iil ku jiray siddeed boqol oo kun oo nin oo seefqaad ah oo xoog leh oo waxaa dalka yahuudahna ku jiray shan boqol oo kun oo nin oo daa'uudna qalbigiisii ayaa naxay markuu dadka tiriyey dabadeed markaasaa daa'uud rabbiga ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba rabbiyow waan ku baryaaye iga fogey dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey oo markii daa'uud subxii toosay ayaa ereygii rabbigu u yimid nebigaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisa oo wuxuu yidhi tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka dooro mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa'uud u yimid oo intuu u warramay ayuu ku yidhi toddoba sannadood dalkaaga abaar ma kugu soo degtaa mase saddex bilood baad cadaawayaashaada ka cararaysaa iyagoo ku eryanaya mase saddex maalmood baa balaayo dalkaaga lagu soo dejiyaa haddaba tasho oo ka fiirsa jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daa'uud wuxuu gaad ku yidhi cidhiiri weyn baan ku jiraa haddaba rabbiga gacantiisa aan ku dhacno waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu israa'iil taasoo timid subaxdii iyo ilaa wakhtigii loo qabtay oo ilaa daan iyo tan iyo bi'ir shabec waxaa dadkii ka dhintay toddobaatan kun oo nin markii malagii gacanta u fidiyey inuu baabi'iyo yerusalem ayaa rabbigu balaayadii ka qoomamooday wuxuu ku yidhi malaggii dadka baabi'inayay bes weeye haddaba gacanta soo celi oo malaggii rabbiguna wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arownaah kii reer yabuus lahaa markaasaa daa'uud wuxuu la hadlay rabbiga kolkuu arkay malaggii dadka laayay oo yidhi bal eeg waan dembaabay oo wax qalloocan baan sameeyey laakiinse idahanu maxay sameeyeen haddaba waan ku baryaaye gacantaadu ha ka gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay oo gaadna maalintaas ayuu daa'uud u yimid oo ku yidhi tag oo rabbiga meel alla bari uga dhis meeshii haruurka lagu tumi jiray ee arownaahkii reer yebuus oo daa'uud baa ku tegey wixii uu gaad ku yidhi iyo sidii rabbigu ku amray oo arawnah ayaa arkay boqorkii iyo addoommadiisii oo xaggiisa u soo socda markaasaa arawnah oo baxay oo boqorka hortiisii ayuu ku sujuuday wejigana dhulkuu saaray oo arawnah wuxuu yidhi boqorow sayidkaygiiyow maxaad iigu timid anoo addoonkaaga ah oo daa'uudna wuxuu yidhi waxaan kuugu imid inaan kaa iibsado meesha wax lagu tumo si aan rabbiga ugu dhiso meel alla bari inay belaayadu dadka ka joogsato oo arawnahna wuxuu daa'uud ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow qaado oo ilaah u bixi wax alla wixii kula wanaagsan bal eeg waa kuwaan dibidii qurbaanka la gubo waana kuwaan alaabtii wax lagu tumayey iyo alaabtii dibidu si ay qoryihii u noqdaan boqorow waxaan oo dhan anoo arownaah ah ayaan ku siinayaa oo arownaah wuxuu boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha ku aqbalo markaasaa boqorkii wuxuu arownaah ku yidhi maya laakiinse sida runta ah qiimaan kaaga iibsanayaa oo rabbiga ilaahayga ahna qurbaanno la gubo ugu bixin maayo wax aanan waxba ka bixin haddaba daa'uud wuxuu meeshii wax lagu tumi jiray iyo dibidiiba ku iibsaday konton shaqel oo lacag ah markaasaa daa'uud halkaas rabbiga uga dhisay meel allabari oo wuxuu u bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino haddaba rabbigu waa aqbalay baryadii dalkii loo baryey oo balaayadiina dalkii way ka joogsatay